بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأخوات كلمة إن شاء الله تعالى سيدي walaaluhu u sheegeen waxay ku saabsan tahay sacaadatu almar'a almuslima haweenayda muslimadda ah iyo liibaanteeda labada daarood ama labada degmo tan aan hadda joogno adduunyada iyo midda dambe ee aakhare inugu soo socota mowduuca sacaadada ama liibaantu waa mowduuc ahamiyaddiisa la wey bal waxaa lagu tilmaami karaa ibni aadamka waxa uu ka midaysan yahay waxa weeye inuu sacaado raadiyo kiisa muslimka ah iyo kiisa gaalkaaba liibaan baa la doonayaa liibaantu macnaheedu waxa weeye alطuma'niina wاlraaxa wاlsakiina wاldufru biاlmaطluub xasiloonida deganaanshaha raaxada iyo ruuxu wuxuu rabay inuu helo wuxuu doonayay inuu helo intaa waa inta ay dadku wada doonayaan gaaladu intaa way rabaan xasilooni iyo deganaansho inay helaan iyo raaxo iyo istiqraar way rabaan waa matlab kadalika ruuxa muslimka ah rag hadduu yahay dumar hadduu yahay hadaf weyn bay u tahay inuu helo xasilooni iyo deganaanshihi raaxa inuu helo dadka marka inta aakhariya adduunba wada rumaysan oo labada degmo wada rumaysan lababada degmaba inay ku liibaanaan bay rabaan inta middan hadda aan joogno adduunyada keliya rumaysanna inay middan ku liibaanaan bay rabaan ta dambana dee maba ay rumaysnaba liibaantu marka waxaa la dhihi karaa waa matlabuuljamiic waa wax kulli la wada raadinaya wey laakiin dariiqa loo marayo baa lagu kala tegsan yahay ninba meel bay ka tustay ninba meel bay ka tustay dadka qaar baa waxay u qaateen inay liibaan iyo xasilooni iyo deganaansho ku gaadhi karaan inay xoolo uruuriyaan jamculmaal adduunyo uruuri oo maqaam ka gaadh adduunyada xoolo badan meel dhigo guryo yeelo gaadiid yeelo hanti yeelo halkaasay moodeen in intaasi hadday isu raacdo ay xasilayaanoo ku degahayaanoo ku nasanayaanoo ku raaxaysanayaan halkaasay qaar la gashay halkaasay ka raadiyeen dadka qaarna waxay ka raadiyeenoo moodeen inay liibaanta iyo xasiloonnidu ku jirto fi ljuluusi cala alkaraasi waalmanaasib jagooyinka iyo kuraasta in lagu fadhiisto iyo in dad loo taliyo iyo in wasiir iyo madaxweyne la noqdo dadna halkaasay la gashay oo waxay is yidhaahdeen malaha haddaad kursi ku fadhiisatoo dad u taliso waxa weeyaan liibaanimo kuma laabno markaasaa xasiloonni iyo deganaanshiyo raaxa aad gaadhaysa dad bay halkaa ka tustay yacnii inay dherjiyaan waxa loo yaqaano shahwatulmulki yacni shahwada boqortooyada iyo madaxnimada iyo karaasida taas oo dareen ku jira ah inay middaa dherjiyaan bay u qaateen inay keeni karto xasiloonnida qolyana halkaasay la gashay dadka qaar waxay la gashay oy is yidhaahdeen waad ku degaysaan oo waad ku xasilaysaan inay naftooda xakamaha ka sii daayaan ooy seetada ka furaan oo xor weeye ay dhahaan oy shahawaadka ku sii daayaan oy siday doonto u tumato say doonto ay u socoto halkaasay dadka qaar ka gashay markaasuu wuxuu ku leeyahay balwadaydaan daacad u ahay naftaydaan daacad u ahay wax xidha ma jiro wax xakameeya ma jiro meel uusan gelaynin ma leh waxay la noqotay haddii uu halkaa jiidho baddaa uu jiidho waxoogaa inuu gaadhi karayo bal waxoogaa inuu nafta dejiyo xasilo dad qaar bay sidaa la noqotay qaar waxay ka gashay ama ay la gashay wax la yidhaahdo mukhadiraadka ama maandooriyaha adduunkii baa ku cuslaaday way hayn waayeen markaasaa waxay is yidhaahdeen waxan iyo culayskani malaha waxaad isaga fududayn kartaan inaad nafta ku maaweelisaan waxyaalaha maandooriyaha ah markaasaa waxay la gashay inay wakhtiga ku lumiyaan khamre inuu cabbo xashiish inuu cuno qaad inuu dul fadhiyo wahaakadaa inuu maalmo yacni saacado ka maqnaada adduunka xoogaa ismaaweeliyo intaa uu maqan yahay uu muxuu ahaayey sarqaansan yahay buu wuxuu dareemahayaa macaan iyo raaxo iyo marqaan aan waxba ka jirin waa iska judbaysan yahay daqiiqadaha ama saacaddaa uu ka maqan yahay adduunka buu jidbaysan yahay intaasuu moodayaa xasilooniya raaxo ka dhiganaya qaar halkaasay la gashay waxoogaaga jidhkooda galay markay ka baxdana qoomamo iyo walbahaar iyo dhib iyo culays oo dhan baa isugu imaanaya qolana halkaasay la gashay oo kuwaasoo qaadkay dul fadhiyaan caleentaasay ruugahayaan khamraday cabbahayaan daroogaday ku dhex jiraan qolana halkaasay la gashay maxay raadinayaan ba idinla taha dadkaas waxay raadinayaan noloshii baa ku cuslaataye bal raaxo iyo sacaado iyo liibaan doon weeye meeshaasay ka raadinayaan qolo kale waxay la noqotay oy la gashay oy is yidhaahdeen malaha waad ka heli kartaan inuu ruuxu mashhuur noqdo oo la barto caan noqdo oo dadku wada bartaan oo la sheeg sheego oo la yidhaahdo waa xidigii hebel ahaa oo uu muxuu ahaay mujtamaca meeshuu maraba muxuu loo sacabiyo taasuu u qaatay waxaasoo dhan waa jidad kala gedisanoo hal arrin lagu wada raadinayo nimba jidmar nimba dariiq qaad nimba si la noqotay laakiin hal arrin baa la wada raadinaya halka arrin ee la wada baadigoobaya waxa weeye seed naftaada ku dejisaa ood ku xasishaa ood raaxo ku heshaa oo humuumtan iyo dhibkan iyo culayskani aad isaga fududaysaa kulligood intaan soo sheegnayba waa lu go'san yihi dariiqaa ka lumay dariiqa ay qaadeen ay sacaadadiiyo liibaanta ku raadinayaan waa lunsan yihiin mana gaadhayaan ma ku gaadhayaan allah tabaaraka wa tacaala khaaliqu alkown wa khaaliqu alsamaawaati waalard waa khaaliq albashar allahaas tabaaraka wa tacaala kownka abuuray una taliya addoommadiisa abuurtay xogogaalna u ah alaa yaclamu man khalaq isagaa garanaya meeshay sacaadadu ku jirto isagaa qalbigeenna abuuray oo jidhkeenna abuuray oo waxyaabaha yaaliya maaddooyinka wada abuuray ayaa garanaya maxaa munaasib inoo ah oo inugu habboon maxaan ku degaynaa maxaa dhib inoo geysanaya allah baa og tabaaraka wa tacaala ruuxii aan meeshaa ka raadininna waa lu go'san yahay ama hadduu dareemi inuu lu go'san yahay oo intuu adduunka jooguuba ku baraarugi ama ku baraarugi maayo si u socdo u socdo u socdo khaatimadiisa saasayba ku dhammaanba qodobada marka allah tabaaraka wa tacaala uu inoo sheegay rasuulkiisuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu inoo sheegay ee dadku ay liibaantiiyo xasilloonnidii raaxada la raadinayo ay ku gaadhi karaani way badan yihiin way badan yihiin laakiin qodobo dhowra ugu muhiimsan maadaama wakhtigu uusan yacani waxau inugu wada fillayn inaan sheegno aynu qayb ka mida kaga gaabsanno qodobka ugu horreeya ee liibaantaadu ay ku xidhan tahay la'aantiina aadan sacaado iyo raaxo midna gaadhi karin xasilloonnina aadan heli karin qodobkaasi ugu horreeya waxa weeye aliimaanu asaxiix in iimaan saxa aad yeelato iimaanku inuu kuu saxmo maaddada iimaanku waa maaddada keenta xayaatada iyo nolosha xaqiiqiga ah nolosha dhabta ah waxaa jirta nolol dhayal ah oo dhalanteed ah oo iska qarow iyo riyo ah iyo nolol xaqiiqiyaa jirta nolosha xaqiiqiga ah asaas waxaa u ah inuu qalbigaaga iimaan saxi galo markaasaad gaadhi kartaa nolol dhab ah waana midda rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamayoo qur-aanka inoogu sheegay fii suurati almu'minuun bilowgeeda rabbi wuxuu ku bilaabay qad aflaxa almu'minuun waxaa liibaanay dadka iimaan kale qodobka asaasiga kaa wa waxaa liibaanay dadka iimaan kale almu'minuun haddii la itlaaqo fil asli wuxuu ku dhacayaa dadka iimaankoodu kaamilka yahay halkaa waxaa inooga soo baxday haddii aadan aslanba mu'min ahayn adiga iyo raaxo iyo xasillooni waad kala dheertihiin wax ku dejin karana ma jiro allihii tabaaraka wa tacaala nafteenna abuuray oo qalbigeenna abuuray maaddada uu ugu talagalay qalbigaasi inuu ku xasiloo ku nasto waa iimaanka maxaa yeelay nolosha qalbigu waa uun iimaankaas qur-aanku rabbi tabaaraka wa tacaala meelo ka mida inoogu sheegay waxaa ka mid ah aayadda ku jirta fii suurati alancaam allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi awaman kaana maytan fa axyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaas kaman maaluhu fi اظulumaati laysa bikhaarijin minha laba arrimood baa laysu keen garab dhigaya waxaa la yidhi ruux mayd ahaa oo aan noolaynay nuurna aan siinay iftiinna aan siinay iftiinkaasoo dadka dhexdiisa uu ku socdo oo wax ku kala iftiinsanayo ruuxaasi miyuu la mid yahay ruux mugdiyo ku dhex jira dabcan oo haddana mayd a waayo oo aan marnaba mugdiyada uu ku jiro aan ka bixi karin labadaasi ma siman yihiin laa yastawiyaani abadan waay ma sinnaa miaalku waxa weeye ruux nolol baa ku jirto waa nool yahay iftiinna wuu wataa wuxuu ku iftiinsanayaa socodka uu dadka dhex socdo yuu ku iftiinsanayaa oo meelaha khatartaa buu kaga gudayaa meeshuu cagta saarayuu ku iftiinsanayaa dhibkuu isaga ilaalinayaa waxbaa u kala cad waana nool yahay waana socdaa iftiinna wuu wataa midi waa kaa ka labaadi waa bakhti ma noola mugdiyo fara badan buu haddana dhex yaallaa waa suuratul nuur buu rabbi mugdiyadaa inoogu sheegay aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yaqshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala waa mugdiyo mugdiyadaasi waxa weeyaan bad salkeedu fog yahay oo mool ah dhexdeeda wey badda korkeeda waxaa saaran hir hirkaa waxaa ka koreeya hir kale hirkaa waxaa ka koreeya daruuro imise mugdiyo isdul saaran wey dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin intaasoo mugdiyo isdul saaran ayuu ku hoos jiraa hadduu gacantiisa soo saaro ma arki karo kaman maaluhu fi ulumaat mugdiyo ku dhex jira isagoo haddana mayd ah labadaasi ma siman yihiin waay ma sinna ka nool yaa weeye haddana iftiinka wata waa mu'minka haddana qur-aanka wata noloshu aayaddu ka hadlayso waa nolosha qalbiga nolosha qalbigana waxaa keena iimaanka nuurka uu watana waa qur'aanka oo kala tusaya xumaanta iyo wanaagga kala tusaya midka mugdiyada ku jira bakhtiga ana waa gaalka waa bakhti oo qalbigiisa iimaan ma gelin mugdiyuu ku dhex jiraayoo qur-aankii lama siinin iftiinkii lama siinin faynuustii ma wato tiriiggii ma wato wuxuu wax ku kala arko ma wato labadaasi ma sima yihiin ma sinaba marka gaalku waa meyd wamaa yastawi alaxyaa'u wala alamwaat waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala ma ay sinna kuwa nool iyo kuwa bakhtiyada ah bakhtiyadu marka waa gaalada bakhti waxaa laga wadaa quluubtoodaa bakhti ah waa meyd qoladanna quluubtoodii baa nool maadada marka quluubta noolaysa waa iimaanka iimaanka wey asaaska koobaad kaas wey saas daraaddeed baa alxaafid ibnu kaiir calayh raxmat ullah fii tafsiirihi markuu aayadda fasiraya wuxuu yidhi tani waa tusaale alle uu u sameeyey mu'minka meydka ahaayoo baadida ku dhex jiray halaagsanaayoo wareersanaa markaasuu alla nooleeyey waxaa laga wadaa qalbigiisuu iimaan ku nooleeyey wuu hanuuniyey rasuulka inuu raacu waafajiyey kaasi waa ka nool wa wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaasina wuxuu yidhi wuxuu siiyey rabbi nuur uu ku hanuuno oo jidka uu marayo ku kala arko oo uu ku tasarrufo nuurkaasina waa qur-aanka buuhi mugdiyada midka ku jirana waa kaafirka jahaalaadka iyo ahwaada iyo baadida mutafariqada ku dhex jira weligiina aan ka bixi karayn wey macna markaasuu wuxuu soo arooriyey alxaafid ibnu kaiir calayh raxmat ullah xadiidkii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid cabdillaahi bni camr ibnu caas ayaa wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha khalaqa khalqahu fii dulma allah tabaaraka wa tacaala khalqigiisa wuxuu ku dhex abuuray mugdi fa alqaa calayhim min nuurihi markuu mugdi ku dhex abuuray kadib iftiinkiisuu rabbi ku dul tuuray biniaadamkiioo mugdi ku dhex jira ayagoo mugdi ku dhex abuuranoo ku dhex jira baa rabbi iftiinkiisa ku saydhay ayb faman asaabahu min dalika nuur yowmaidin maalinkaa iftiinka rabbi qaybinahayey ruuxii iftiinkii maalinkaa wuxuun ka asiibay oo ka soo gaadhay ihtadaa waa hanuunaya waman akhta'ahu iftiinkii maalinkaa la qaybinayay ruuxii uu gafayna dalla waa lumayaa ruuxaas ficlan waa saas yacni khalqiga markii ugu horraysay aadam carruurtiisa rabbi abuuray ama khalqiga uu abuuray mugdiyay dhex yaaleen mugdi iftiin buu rabbi tabaaraka wa tacaala ku soo saydhay oo macnaha u qaybiyo ku soo dultuuray iftiinkiibaa qaarna asiibay uu rabbi ugu talagalay qaarna gafay oo garab maray kuwa hanuunahaya ee dariiqa qabsanaya ee qur-aanka qabsanaya ee iimaanka qaadanaya waa kuwii waagaa qayb uga helay iftiinkii iyo nuurkii rabbi qaybinaya qolada diidaysoo gaalnimadiiyo xumaanta ku sugnaanaysana waa kuwii iftiinkaasi waagaa ka qaday marka mugdiyay ku dhex jiraanoo mugdigaas weligood kamayna bixin kamana bixi maayo macnaha xadiiskaasuu keenay axmed iyo tirmidi baa soo saaraya xaakim sheekh albaanina xadiidka waa saxiixinaya alcalaamatu ibnu اlqayim caleyh raxmat ullahi isagana xadiidka isagoo fasiraya waxaan u jeedaa aayadda qur-aanka isagoo fasiraya baa wuxuu yidhi ruuxa hore ee nool haddana iftiinka wataay huwa almu'min buu yidhi waa ruuxa mu'minkaa istanaara biاliimaani biاllaah wuxuu ku iftiinsaday rumayn uu alla rumeeyey wa maxabbatihi alla jacaylkiisa wa macrifatihi garashada uu rabbigii garanayo wa dikrihi iyo xusidda uu alla xusayo taasaa iftiin u ah iimaankuna waa maadadii asalka noloshiisa waay ka labaadii waxa weeyaan buu idhi huwa alghaafilu can illaah alla waaba moog yahayba almucridu can dikrihi ilaahay dikrigiisana waa ka jeesaday wa maxabbatihi iyo alla kalgacaylkiisa iyo jacaylkiisa waasha'nu kullu sha'ni buuhi arrin dhammaantii waxa weeye waalfalaaxu liibaan dhammaanteed waxa weeye fi nnuuri iftiinka iyo nolosha iimaanka inuu ilahay wax kaa siiyo waay yacni arrin dhammaantii wuxuu isugu soo biyo shubanayaa liibaanna isugu imaanaysaa in ilaahay iimaanka iyo nuurkaas uu wax kaa siiyo markaasaa wuxuu yidhi waashaqaa'u kullu shaqaa' fii fawaatihi guuldarro iyo liibaandarro iyo musiibo dhammaanteedna waxa weeye in ilaahay uu kaa qadiyo iimaanka iyo nuurka kaa qadiyo maalinka kaas aad weydo oo uu ku seego khalaas waa ku dhammaatay bakhtigaasi mugdiyada ku dhex jiraata ayaddaasi marka waxay inoo tilmaamaysaa nolosha xaqiiqiga ah ee sacaadadiiyo liibaanta keento koo waa iimaanka ruuxba ruuxuu ka iimaan weyn yahay oo iimaankiisu ka siyaadsan yahay oo iimaankiisu ka culus yahayna liibaanta iyo raaxada waa uga dareen badan yahay noloshiisu way ka degan tahay qalbigood qalbigiisu waa ka xasiloon badan yahay raaxada adduunyada ta aakhare intaan la gaarin isaga ayaa ruuxa ka iimaan hooseeya isaga ayaa ka sita kolba qiyaasta iimaankaagu dhan yahay bay raaxadaaduna dhan tahay kolba qiyaasta iimaankaagu yar yahayna dhibka ku haysta iyo culayska ku haysta iyo walbahaarka iyo murugta iyo rafaadka ku haysta waa dhan yahay iimaankaa marka miisaan ah qadarkee baad marka ka haysataa cinda ahlusunna waljamaca qur-aanka iyo sunnaduna say ku tusayaan ahlusunna waljamacana isku waafaqsan yihiin waxa weeye aliimaanu yaziidu wayanqus wa ahluhu yatafaawatuuna fiih iimaanku waa siyaadaa waana isdhimaa dadka ahluliimaankuna iimaanka kuma sinne ee waa ku kala tegsan yihiin qaar dhexduu u joogaa qaar waa u siyaadsan yahay qaar waa hooseeyaa aalaamtan iyo dhibaatooyinkan iyo walbahaarkan iyo deganaansho la'aanta iyo raaxa la'aantana sabab waxaa u ah waa qadarka iimaankaaga wa qadarka iimaankaaga maadada u baahan marka inaynu aad u kobcinno oon dadaal siyaada ah ku bixinno haddaan doonayno adduun inaynu ku nasanno aakharana ku nasanno taa iyadaa wa raaxa halkaasay ku jirta raaxa asalkeedu kaa wa waxaad isla aayaddaa la macna ah qowlullahi tabaaraka wa tacala fii suurati alanfaal uu rabbi tabaaraka wa tacala kaga warramay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walilrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum war dadka allah rumeeyeyow allah yeela rasuulkiisana yeela markuu rasuulku idinku yeedho wax idin noolaynaya idaa dacaakum limaa yuxyiikum hadduu idinku yeedho wax idin noolaynayo naf idin gelinaya oo wax naftana gelinaya rasuulku noogu yeedhaya maxay tahay nolol waa laynoo yeedhayaa allah wuu inoo yeedhay yaa ayuha aladiina aamanuu ruuxa waxaa loo yeedhaa markuu nool yahay cid aan noolayn looma yeedho noloshii dabiicigeeday jidhka ku jirtay way nugu jirtaa ayadoo noloshaasi ay jirtaa waxaa la leeyahay mid kalaa jirta oo rasuulku idinku yeedhayee noloshaa rasuulku idinku yeedhayo markii laydinku yeedho yeela su-aashu waxay tahay marka maxay tahay nolosha nebi maxamed uu hayey ee uu dadka siinayey ee uu qaybinayey ee lagu noolaanayay maxay ahayd waa nolosha iimaanka wey waa nolosha waxyiga wey waa nolosha qur'aanka wey waa nolosha qalbiga wey ma aha nolosha bahaa'imtii xoolaha aan la wadaagna ma aha xayawaanaadka iyo xoolaha nolol baa inagala dhaxaysa way ordayaan way shaqaynayaan way daaqayaan way soo xaroonayaan waa nool yihiin geedaha nolol baa ku jirta laakiin noloshaa mid ka gedisan weeye midda laynoogu yeedhahaye ee rasuulka agtiisa laga helayo salawatu rabbi waslamu calayh maxay tahay waa nolosha qalbiga nolosha qalbiga wey macnahaasayna culimmadu ku fasireen ibnuulqayim calayhi raxmatullah oo aayaddaa tafsiirkeeda aad ugu dheeraaday ayaa wuxuu leeyahay aayaddan arrimo dhowr ah bay kulansatay oo laga qaadanayaa buu leeyahay arrimaha waxaa ka mida buuli ana alxayaata annaafica innamaa taxsulu bilistijaabati lillahi wa lilrasuul nolosha naafica ah ee ruuxa anfacaysaay waxay uun ka timaan ka imaanaysaa inaad allah iyo rasuulkiisa yeesho faman lam taxsul lahu hadihi alistijaaba falaa xayaata lahu ruuxii ayna u xasilin inuu ajiibo allah iyo rasuulkiisa intaa ruuxii aan helin noloshaasi ma uu heli karayo wain kaanat lahu xayaatun bahiimiyatun mushtaraka baynahu wa bayna ardali alxayawaanaat buud xataa haba jirto nolosha jidhka oo ay kala dhaxayso xayawaanaadka kuwooda ulal ugu liita haba noolaado middaa iyada laakiin noloshii dhabta ahayd ma haya buu leeyahy oo adigiyo eyga adigiyo doofaarka nolol baa idinka wada dhaxaysa waa noole aduguna noolaa tahay noloshaasi xayawaanaadkay kaala dhaxaysaa ma aha taa laga hadlayo laleeyahay idaa dacaakum limaa yuxyiikum middaa ma ah waa nolol kaloo khaasa wey noloshaa naafica waxa weeye wuxuu leeyahay falxayaatu alxaqiiqiyatu ayiba nolosha dhabta ah ee wanaagsani waa xayaatu man istajaaba lillaahi waalrasuul waa cidda allah iyo rasuulkiisa ajiibtay oo yeelshay nolosha ay nooshahay wey daahiran wa baatinan si hoose iyo si koraba u ajiibtay fa haaulaa'i hum alaxyaabu wain maatuu dadka nool waa dadkaa haba dhinteenoo qabri ha galeena laakiin waa nool yihiin wahayruhum amwaatun wixii iyaga ka soo hadhayna waa wax bakhtiyoo dhintay wain kaanuu axyaaa alabdaan jidhkoodu haba noolaadeen dhulka korkiisa haba joogoon ha socsocdeene laakiin waa bakhti kuwanina qabriga haba galeenoo dhulka ha ka hoos mareene weli waa nool yihiin nolosha dhabtaa taa iyadaa wayaan bulee saas daraaddeed baa wuxuu yidhi ibnuulqayim calayh raxmatullah walihaada kaana akmalu nnaasi xayaatan akmalahum istijaabatan lidacwati rasuuli sal ly slm dadka ruuxa nolol ahaan ugu kaamilsan waa ruuxa ugu kaamilsan yeelitaanka rasuulka la yeelo salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax kastoo uu dadka ugu yeedhay jus ka mida ruuxuu dhaafayna noloshii jus ka midaa dhaaftay noloshiisu kolba qiyaastay dhantahay waa qiyaasta uu ka haysto ajiibidda rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ajiibo wixii rasuulku noogu yeedhay salawatu rabbi waslamu caleyh oo iimaanka ibnuulqayim caleyh raxmatullahi hadalkaa kadib wuxuu soo guriyey aayadda dhowr tafsiir inay culimmadu isugu khilaafsan yihiin shaygan rasuulku noogu yeedhayee na noolaynaya muxuu yahay limaa yuxyiikum shayga xayaatadana gelinaya muxuu yahay markaasaa wuxuu yidhi culimmada tafsiirka ee salafka qaar waxay ku fasireen alxaq xaqa wey qaar waxay ku fasireen waa qur'aanka qaar waxay ku fasireen waa islaamnimada qaar waxay ku fasireen waa dagaalka iyo jihaadka intaasoo tafsiir markuu soo guriye kadib baa wuxuu yidhi wa haadihi kulluhaa cibaaraatun can xaqiiqatin waaxida wey cabirka unbaa kala gedisnay iyo qaabkay culimmadu u cabireene hal xaqiiqo unbay ka wada hadlayaan oo maxay tahay alqiyaamu bima ja'a bihi arasuulu sal lay slam daahiran wa baatinan wixii nebigu la yimid salawaatu rabbi wasalamu caleyh waxyiguu la yimid ee xagga rabbi kala yimid kaa in laysu taago wey kaa in la qaato wey kaa in la rumeeyo wey middaa iyadaa weeye nolosha rasuulku inoogu yeedhayo salawaatu rabbi wasalamu caleyh hadalka wuu sii waday ibnuulqayim oo wuxuu yidhi walinsaanu mudarun ilaa nawcayni min alxayaa bini aadamku wuxuu u baahan yahay laba nooc oo nolosha ka mid a laba nololood wuu u baahan yahay xayaatu badanihi jidhkiisa nolosha ku jirta waa u baahan yahay allatii biha yudriku annaafica waaddaar nolosha jidhkiisa ku jirta waa midda uu ku dareemayo dhibka iyo dheefta yacni wuxuu ku dareemaya qabowga kulaylka maxaa ku dhibaya maxaa dheefi kuugu jirta macaanka khadhaadhka yacni dareenkan wuxuu ka imaanayaa nafta jidhka ku jirta taasuu ku dareemaya markaasuu wixii dantiisu ku jirto oo oo dhib oo dheeftiisaa buu qaadanayaa dhibkiina waa ka fogaanaya waxaa keenaya nolosha naftiisa ku jirta taasi marba isdhintaa buu yidhi oo ruuxu markuu xanuunsado murugi ku dhacdo walbahaar ku dhaco culays ku yimaado noloshiisii adduunka noloshiisii jidhka ku jirtay baa markaa isdhimid ku timaaddaa buui ruuxa intaaba ka fayow jidhkiisu wuxuu nool yahay nolol ka gedisan midkan intaasi ku dhacday oo ka kaamilsan kan noloshii jidhkiisaa isdhintay nololi waa taasoo waa nolosha jidhku noolaado waana tan aan wada naqaano aan xoolaha la wadaagno bahaa'imta la wadaagno duurjoogta la wadaagno cayaanaadka la wadaagno shimbiraha la wadaagno nololi waa taa gaalkii innaga inaga wada dhexaysaayo waa ku wada jirnaa nolosha labaadi waxa weeye wa xayaatu qalbihi wa ruuxihi nolosha qalbigiisa iyo ruuxdiisa nolosheeda waana midda uu ku kala soocayo xaqa iyo baailka xaqa iyo baailka nolosha kale jidhka ku jirtaayo xaq iyo baail kuma kala tusto laakiin xaq iyo baail waxaa ku kala tusa waa nolosha qalbiga waa iftiinka qalbiga hanuunka iyo baadida waxaad ku kala garato waa nolosha qalbiga markaasuu ruuxu wuxuu dooranayaa xaqa iimaankuu dooranayaa yacni xumaantiibuu ka tegayaa wahaakadaa labadaa nololoodba waa laga maarmaan buu yidhi ibnuulqayim caleyh raxmatullah markaasaa wuxuu yidhi ruuxu haddii uu labadii nololoodba isla helo oo tii jidhka ee malaggu keenayay ilan midda jidhka ku jirta malag baa keena ruuxu uurka hooyadii isagoo ku jira bisha afraad afar bilood markay u dhammaato ayaa malaggu u imaanayaa markaasuu nafta jidhka gelinayaa taasi waa naftii malaggu keenay naf kalaa jirta iyo ruux kale oo rasuulku keenay yaa keenay nebi maxamed baa keenay salawatu rabbi waslamu caleyh taasna rasuulkaa ku afuufaya dadka oo qalbigooda gelinaya waana nolosha iimaanka weeye labadaa nololood haddaad isla hesho sacaado iyo liibaan iyo raaxo adduunya aakharaba waa kuu diyaar haddaad middii malag keenay keliya haysato tii rasuulku keenayee waxyigana aadan haysanin raaxo ma haysan le'anna waxaa kaa maqan qodobkii asaasiga ahaa ee lagu gaadhi lahaa raaxada iyo deganaanshaha iyo xasiloodan lagu gaadhi lahaa waana midda wuxuu leeyahy ibnuulqayim caleyh raxmatullah rabbi qur-aanka ku sheegayo qur-aanka waxyigee rasuulku la yimid baa waxaa laga cabbiray inuu ruux yahay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina qur-aankii baa ruux laga dhigay waxaa rabbi yidhi yunazilu almalaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau min cibaadihi ruux baa qur-aankii laga cabbiray waa ruux waa naf waa ruux waxaa ruux loogu magacaabay bay leeyihiin jidhka siday naftu u noolayso ayaa qalbiga waxaa nooleeya waxyiga qur-aankaa nooleeya iimaankaa nooleeya jidh aan noolaynoo nafi ku jirin waa bakhti qalbi aan iimaani ku jirinoo qur-aan ku jirina waa bakhti saas way macana haddaad marka doonayso inaad adduuniya aakharaba liibaanto halkaasay ka bilaabataa liibaantu qodobkeeda koowaadi wax weeye inaad xaqiijiso iimaan sax ah iimaan saxiix ah in aad la timaaddo waa haddaadan iimaankaa helin ma degaysa qalbigaagu ma degayo wax kasta ha lagu siiyo adduunya o dhan ha lagu dhammaystiro kuraasideeda ku fadhiiso xoolaheeda ha lagu siiyo guryaheeda ha lagu siiyo cuntadeeda iyo cabbitaankeega agtaada ha la dhoobo wax walba lacagtu agtaada ha ka badato mar haddaadan maaddadii qalbiga noolayn lahayd aadan haynin intaasi midna waxba ku tari maayaan inaad ku olosho ood ku gubato ood ku rafaaddo oo walbahaar iyo dhib ay kuu korisa mooye kordhisa mooye xasilooniyo deganaansho heli maysa laakiin intaaba haddaadan haysanin oodan guri lahayn oodan gaadiid lahayn oo aadan xoolo badan haysanin laakiin qalbigaaga iimaan ka buuxo waad faraxsan tahay waad qoslaysaa culays badani kuma haysto waxyaalahan ku haystooo dhanna waxaad u aragtaa inuu yahay isagoo dhanba wax uun maalmo kusii haysan doonoood ka socon doonto insha allah ad ka bixi doonto waa iska faraxsanta maxaa keenaya maaddada qalbiga ku jirtaa keenaysa qalbiguna waa xubinka ugu asaasisan jidhka bini aadamko waa meesha laga dego laga farxo laga hagaago laga hallaabow sida nabigeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh alaa waina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb yacni cad yar oo hilibaa jidhka ku dhex jira buu nabi ur sal lay slm cadkaa yarka hilibka ah hadduu hagaagana jidhku waa hagaagayaa hadduu hallaabana jidhku waa hallaabayaa waa qalbiga buu rasuulku uhi salawatu rabbi waslamu calayh meesha u baahan marka inaan taarget ka saarno oon aad iyo aad wakhti badan iyo juhdi badan loogu bixiyo waa quluubta sidee loo hagaajin lahaa maxaa se hagaajiya quluubta maxaa daaweeya quluubta maxaa dejiya quluubta maxaa u raaxeeya quluubta maxaa xasiliya halkaasay u baahantay inaan ka raad qaadno laakiin haddaan qalbigii iyo arrimihiisiiba meel iska dhigno xarunta aha ee asaasiga ahaa oo aan nidhaahno jidhkaan dherjinaynaa isagaan naashnaashaynaa waan dhaqaynaa guri baan dejinaynaa cuntaan siinaynaa cabitaan baan siinaynaa labis quruxsan baan u xidhaynaa qalbigii intaas midna gaadhi maayo qalbigaaga waxba kama qaban karaan labis quruxsan iyo guri iyo gaadiid iyo akawnkuu buuxa iyo in intaa mid ka midoo qalbigaaga wax yar ku kordhin kara ma jiro marka qalbiga iyo ruuxda iyo naftu waxay ku degtaa waa iimaan saxa horta inay hesho qodobkaasi waa qodob asaasi ah qodobka labaadi waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa barasho ahaan faham inaad fahamto inaad tadabburtood macnihiisa dhuuxdo inaad ku camalfashood raacdo inaad u hiilisood u nusayso oo dadka ugu yeedho allaha qur'aankiisa tabaaraka wa tacaala waa hadalkii rabbigeen tabaaraka wa tacaala waa daawadii qalbiga yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduur wardadow waxaa idin yimid waanaa xagga rabbi idinka timid daawadii laabtuna waa qalbiga qalbiga daawadiisiina xagga rabbi bay idinka timid wanunazzilu min alqur'aani maa huwa shifaa waa daawo shifaa lilmu'miniin daawo wey xaggee buu daawo u yahay xubinka ugu muhiimsan jidhka buu daawo u yahay kow jidhka intiisa kalena daawo u yahay xubinkaas maxaa loo yidhi shifaa'un lima fi suduur laabtuu daaweeyaa maxaa loo yidhi leanna laabtu daawo kale ma leh jidhkaagu hadduu xanuunsado daawooyin kalaad qaadani dhakhtar baad u tegi laakiin hadduu qalbigaagu xanuunsado walwal iyo warbahaar aad ka kari weydo waswaas iyo isla hadal aad ka kari weydo maxaa lagu sameeyaa daawo kale male aan qur-aanka ahayn daawadihiisu waa kalaamkii rabbi tabaaraka wa tacaala nasiina haddaad weydo noloshii aadan ku faraxsanayn isla hadlayso stress kugu dhacay daawada waa qur-aanka waa hadalka rabbi tabaaraka wa tacala daawo kale ma leh wax ku daawayn kara ma jiro ninka dhakhtarkee kuugu roon intuu ku qaaduu leeyahay isbitaallada dadka waalwaalan la geeyo ha la geeyo madaari baa lagu geynaya war madaari daawo ii ma ah khalaas annagu waxaaga garan mayno ruuxan mashiin baa la geliyey kombyuutar baa la geliyey dhinac walba waa laga fiiriyey waa caafimaad qabaa seedihiisa xididadiisa dhilkiisa kulli mid walba meeshiisii uu saaran yahay annaga waxba ka garan weyne madaari geeyaa la leeyahy ma daawayn karaan waxbana kama qaban karaan leanna daawo khaasuu leeyahay daawada khaaska ana waa ta rabbi soo dejiyey tabaaraka wa tacala qaada iyada qur-aanku marka waa maaddada xasiloonida iyo raaxada keena wa sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii jannada laga soo saaray oo dhulka loo soo la keenay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ka daba keenay oo lagu yidhi faima ya'tiyannakum minii hudaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiraa qaala kadalika aatatka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsaa rabbi wuxuu yidhi haddii xaggayga hanuun idinka yimaado waa waxyiga xaggayga haddii hanuun idinka yimaado hanuunkaa idin yimideen anugu soo diray ciddii raacda falaa yadillu lumi maayo adduunyada wa walaa yashqaa guuldarra iyo liibaandarra ku dhici mayso aakhire soo labadii liibaamadoodba maaha adduunna waa liibaanayoo lumi maayo waa hanuunsan yahay aakharana iyadana shaqaawo ku dhici maysee sacaadadii jannaduu tegaya kaasi waa midkaa waman acrada can dikrii ruuxii dikrigayga ka jeedsada buu rabbi tabaraka wa tacaala dikrigaasi waa qur'aanka sida ibnu kaiir iyo waxaan u jeeda ibnu kaiir iyo ay rajaxayaan muxuu ahaa ibnu qayim iyo waman acrada can dikrii qur'aankaygiiyo waxyigayga ruuxii ka jeedsada aan danaynin aan baranin aan akhrisanin aan ku camalfalin aan fahmin damba aan ka gelinba adduunyadii saasu iska dhaqdaa xaruurtaada ilmahaaga reerkaaga suuqaaga dukaankaaga wabas soo seexo subaxdii toos aa qabayso suuqa aad ka soo noqo xoogaagaa isku wada un icraad kulli awa ka jeeso ha danayninba inuu jiro iyo inuu joogi doono kaan warayaba ruuxii dikrigayga ka jeesada buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala fa inna lahu maciishatan danka wuxuu leeyahay nolol cidhiidhi ah fa inna lahu maciishatan danka dankiga waxaa la yidhahdaa waa shayga aad cidhiidhigu ah oo jiqda awa yacni nolol cidhiidhi ah buu leeyahay waa adduunyada adduunyada nolol cidhiidhi ah buu leeyahay nolol waasaca ma leh nolol raaxa ma leh nolol furfuran ma leh nolol xasilooniya male nolol cidhiidhi ah buu leeyahay taa waa adduunyada adduunyadii waa kadeedan yahay waa rafaadsan yahay waa silicsan yahay waa isla hadlayaa raaxa ma haysto waa degilaaya adduunkii tana haysato aakharana ka warran wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamadana waxaan keenaynaa isagoo indhala waxa ma arko markaasuu wuxuu leeyahay rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiraa allow maxaad ii keentay anoo indhala adduunka waxbaan arki jiray adduunka waxbabaan kala arkaayey maxaad indhala'aanta iiga dhigtood ii soo saartay anoo indhala rabbi wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa tacaala kadalika aatadka aayaatunaa aayadahanagii baa sidaa kuugu yimid waxyigaygii baa ku soo gaadhay qur'aan baa kuu yimid hadalkaygii baa laguu keenay fa nasiitahaa waad ka tagtay maadan danaynin wakadalika alyawma tunsaa sidaad uga tagtay aayaadkaygii ayaa adigana maanta naarta dhexeeda lagaaga tegayaa yacnii kamaa tadiinu tudaan sidii aad ka diin dhigatay unbuu abaalkaaguna noqday haddaad liibaantii ka jeesatay sababteedii ood waxyigii rabbiya hadalkii ka jees hadalkiisii ka jeesatay abaalkaagu adigana waa in lagaa tago naarta dhexeeda lagaaga tago soo liibaan darriya shaqaawo maaha aakharo adduunkana shaqaawaa ku haystayoo rafaad oo cidhiidhi baa la geliyey nololeed aakharana naar buu gelayaa laba cidhiidhi waay laba cidhiidhi waay mu'minkiina muxuu rabbi yidhi falaa yadillu ma luma adduunka oo cidhiidhi arki maayo walaa yashqaa aakharana naar geli maayo waa laba liibaanood waay adiga balu fiirso kana laba liibaanood buu haystaa adduun iyo aakharaba waa liibaansan yahy kana laba shaqaawi iyo yacni dhibaataa haysato adduun iyo aakharaba cidhiidhi buu ku jira maxaa keenay kanna waxaa geeyey hadalkii ilaahay buu daneeyey kanna halkaa waxaa geeyey hadalkii ilaahay buusan danaynin oo ka tegey qur-aanku marka walaalayaal waa maaddada keenta xasiloonnida keenta wa wuxuu leeyahay ibnu kaiir caleyh raxmatullah aayadda markuu fasirayo waman acrada can dikrii wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa khaalafa amrii amarkayga ciddii khilaaftay wamaa anzaltu calaa rasuuli rasuulkayga waxaan ku soo dejiyeyna khilaaf acrada canhu watanaasaahu isaga jeedsado halmaababa kaba tagaba wa akhada can hayri hudaahu hanuunka rabbi waxaan ahayna hanuunka dhigta jid kale iska qaada balaayo kale iska raaca fa inna lahu maciishatan dankan nolol cidhiidhi buu leeyay ay fi dunya adduunyada dhexeeda falaa tuma'niinata lahu wala nshiraaxa lisadrihi xasilooni male laabtiisu farax male iyo furfurnaan male bal sadruhu dayiqun xarij bal laabtiisu waa cidhiidhi weliba jiq a wey lidalaalihi baadidii daraaddeed wuu baadiyaysan yahay jidkuu haya daraaddeed iyo dariiqu hayo iyo madhabkiisa iyo caqiidadiisa keenaya yaa keena way macnaha wain tanacama daahiruhu buuli daahirkiisa markaad aragto haba barwaaqaysnaado wa labisa maa shaaa wuxuu doono haba labisto wa akala maa shaaa wuxuu doono ha cuno wa sakana xayu shaaa meeshuu doono ha dego faina qalbahu lam yakhlus ila alyaqiini waalhudaa buui qalbigiisu yaqiintii iyo hanuunkii ma gaadhin buui fa huwa fii qalaq qas baa qalbigiisu ku jira wa xiiratin wareer wa shakin iyo shaki falaa yazaalu fii riibatin yataraddad fahada min danki alcayshi buui shaki iyo deganaansha la'aan iyo stress buu qalbigiisu ku jiraa cidhiidhiga nolosha laga hadlayana kaa isaga waay cidhiidhiga nolosha laga hadlayo ma aha faqiir baa laga dhigi maaha xoolo la siin maayo maaha xoolaa la siin adduunka waa lagu fatihi haddii la rabo kullan numiddu haaulaai wa haaulaai min caa'i rabbi gaal iyo muslimba adduunka waa la siin ee waxaa laga wadaa fa inna lahu maciishatan danka adduunyada la siiyey baan waxba u tarayn ma dejinayso maadadii wax dejin lahayd baa maqan maadadii xasilloonida keeni lahayd baa maqan waa wareersan yahay saas daraaddeed soo ma arkaysaan adduunka ragga ugu milyaneersan adduunka sharikaadka adduunka ugu taajirsan leh ayaa waxaad maqlaysaa subaxda dambe wuu isgowracay wuu isdaldalay wuu isceejiyey waa baktiyey isqushuu galay oo bastoolad buu isku dhuftay wuu isceejiyey oo muxuu isceejiyey ma adduunyaha ka maqlay guri waa haystay xoolo waa haystay noloshiisa intuu nool yahay wax ku filan waa haystay laakiin maxaa dilay wixii baa u dhadhami waayay alla khadhaadhaa nololaan iimaan lahayn nololaan iimaan lahayn khadhaadhaa oo xumaa oo cidhiidhi badana oo rafaad badana adduunya marka ku deeqi mayso qalbina kuu dejin mayso xasilloonina keeni mayso xoolo meeshay u lumeen meelaan lahayn aan u raad qaadnay waay meeshaa marka lagama doono aayaddaa waxaa la mida aayadda rabbi tabaaraka wa tacaala sidoo kaleeto fii suurati aracd rabbi uu ku yidhi tabaaraka wa tacaala qul ina allaha yudilu man yashaau wayahdi ilayhi man anaab allah tabaaraka wa tacaala cidduu doonuu yuu hanuuniyaa cidduu doonuu baadiyeeyaa wayahdi ilayhi man anaab ciddii isaga u soo noqotana rabbi waa hanuuniyaa aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub dadku alla hanuuniyo waa dadka mu'miniinta ah quluubtooduna ay ku xasisho dikriga alle quluubtuna sideedaba dikri ilaahay unbay ku xasishaa buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala mu'minka qalbigiisu dikrigu ku xasilaa qur-aankuu ku xasilaa diintuu ku xasilaa cibaadaduu ku xasilaa calaaqada rabbi ayuu ku xasilaa qalbiguna meel kaleba kumaba xasilaba quluubta yaa abuurtay allah tabaaraka wa tacaala yaa maamula allah sirteeda yaa og allah allihii ogaabaa xog ina siinaya xogtu waxa weeye alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub quluubtu meeshay ku xasishoy ku degtoy ku raaxaysato waa dikriga rabbi tabaaraka wa tacala haddaynu marka cunto kalaan siinaynaa dhahna ka war wax kaleaan ku dejinaynaa daroogaan ku dejinaynaa waxoogaa waa maaweelinaynaa adduunyaan ku dejinaynaa ma degayso waata bini aadamku la kadeedan yahay meeshii rabbi ugu talagalay daawadeedii baan la haynin oyna dad ku haysanin dikrigaa rabbi tabaaraka wa tacala bay ku degaysaa ibnuqayim aleh alxaafid ibnuqayim caleyh raxmatullah ayaa sidoo kale aayadda tafsiir dheer ka bixiyey oo wuxuu leeyahay xasiloonida aayaddu ka warramayso altuma'niinatu sukuunu lqalbi ila shay wa tuma'niinada waxaa la yidhahdaa qalbigu inuu shay ku xasilo wa cadamu idiraabihi wa qalaqihi qalbigu inuusan qasmin inuusan qalaq ku dhicin inuusan qalaq ku dhicin markaasuu wuxuu sheegay aayadda in dhowr tafsiir culimmadu laba tafsiir isugu khilaafsan yihiin wuxuu rajaxay dikrigan aayaddu ku hadla ka hadlaysay leedahay quluubtu dikriga ilaahay bay ku xasishaa wuxuu rajaxay inuu qur-aanka yahay qur-aankaa laga wadaa buuri waa dikriga alle uu rasuulkiisa ku soo dejiyey buuri bihi tuma'niinatu quluubi almu'miniin quluubta mu'miniintu isagay ku xasishaa fa ina alqalba laa yatma'inu ila biliimaani waalyaqiin qalbigu kuma xasilo ilaa iimaan iyo yaqiin mooye walaa sabiila ilaa xusuuli aliimaani waalyaqiin ila min alqur'aan buuri yaqiin iyo iimaan lama heli karo ilaa qur-aanka in laga helo mooye yaqiinta iyo iimaanka qalbigu uu ku dego qur'aankaa laga helaa waana midda rabbi uu ka cabbiray shifaaun lima fi suduur laabtuu daaweeyaa muxuu ku daaweeyaa yaqiin iyo iimaan buu ku daaweeyaa ibnu qayim oo hadalka sii wada wuxuu yidhi fa inna sukuuna alqalbi wa tuma'niinatahu min yaqiinihi qalbiga xasilidiisa iyo degiddiisiyo muxuu ahaaye wuxuu ka imaanayaa yaqiintiisa wadiraabuhu wa qalaquhu min shakihi qalbigu inuu qasmo oo degi waayo oo walbahaarana waxay ka imaanaysaa shakigiisa waalqur'aanu huwa almuxasilu lilyaqiin addaaficu lishukuuk buuri qur'aanku isaga ayaa wuxuu yahay yaqiinta midka xasiliya shakigana isagaa dadka ka reeba wasaawista iyo dunuunta iyo ismoodsiiska isagaa dadka ka reeba falaa taطma'inu quluubu lmu'miniina ilaa bihi mu'miniinta quluubtooda kuma xasisho qur-aanka meelaan ahayn markaad ilaahay hadalkiisa fahmayso hadalka alle markaad fahmayso oo intaad u fadhiisato ood isa soo daahiriso ood soo weysaysato ood qur-aanka u fadhiisato oo aad macnihiisana fahmayso wax kaa maqani ma jiro adduunka waxaad gelaysaa raaxo aad is leedahay malaha cid kula qabtaba maba jirtaba laakiin waa goorma waa markaad qur-aanka macnihiisa dhadhaminayso macnihiisa markaad dhadhaminayso haddaad jiran tahay oo weli aadan gaadhin qur-aanka macnihiisa inaad dhadhamiso oo cudur jahli la yidhaahdo ku haysto ma dhadhamin kartid macaanka qur-aanka mana heli kartid waxaad ka dhigan tahay dad waxaa jira intuu xanuun ku dhaco cudur ku dhaco carabkooda iyo afkooda uusan khadhaadh iyo macaantoona kala garanayn haddaad dacar afka u geliso iyo haddaad timir iyo sunkor afka ugu gurtahay waa isugu mid leesh leanna wax waa jirran yahay qalbigu hadduu jirran yahay shaygii macaanaa ma dhadhamin karo saasoo kale waa qur-aanka macaankiisa waxaan u heli la'nahay waa waa jiro qalbigu waa jirraya xaqiiqo wey xadiidkii sunani abi daawuud ku sugan imaamuulbukhaarina caleyh raxmat ullahi tacliiq uu ku wariyey ayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laba ninoo saxaabadiisa ka mida wada socday laba ninoo saxaabada ka mida ayaa wada socday safar bay ahayd labadii nin xilli dhexoo habeennimo ayay socdeene waxay ku heshiiyeen war aynu waxoogaa yaro qayb seexanno oo bal aan yaro nasanno cadowna waa ka baqaya waa la fadhiistay labadoodii waxaa lagu heshiiyey habeenka marba inuu mid seexdo ka kalena waardiyeeyo mid baa seexday kii kalea waardiye ku jira kii waardiyaha ku jiray baa marka wuxuu is yidhi war kolley haddaad soo jeedayso digri la'aan ha ku soo jeedina salaad iska tuko lan isagoo salaadda ku jiru foojignaan karaayo oo waardiga hayn karaayo salaad buu iska galay isagoo salaaddii ku jira ayaa cadowgay ka baqahayeen ilaan cadow baaba daba socdaba nin cadowaa u soo gabaday isagoo salaaddii ku jiroo taagan buu fallaadh ku dhuftay fallaadhii markay ku dhacday qur-aankiisiina ma goynin salaaddiina kama bixin ismana wareerinine aayar fallaadhi intuu iska tisiibey buu iska tuuray salaaddiisiina waa iska wataa qur-aanku akhrisanaya ninkii cadowga ahaa wallaahi ninkani waaba kuu degan yahay buu ihi mar labaad buu haddana fallaadh labaad ku dhuftay isma wareerinina aayar fallaadh intuu iska siibo iska tuuray buu haddana qur-aankiisi iska sii watay mar saddexaad buu haddana ku dhuftay markii saddexaadna caadi buu isaga siibo iska tuuray ninkii cadowga ahaa fallaadhihii baa ka dhammaaday malaha waa iska tegay ninkan saxaabigae salaadda u taaganee fallaadhuhu ku dhacahayaan markuu qur-aankiisii dhammaystay ayuu salaaddii ka baxay isagoo intaasoo meelood dhiiggu ka shubmayo ninkii saaxiibkii ahaayee hurday buu toosiyey war hurdada ka kac buuhi waa laisgalay hurdadii hadduu ka kacay wuxuu arkay ninkanoo intaasoo meelood nabar kaga yaallo dhiigna ka socdo war maxaad ii toosin weyday intanoo dhib intuu kugu dhacay wuxuu yidhi waxaan akhrisanayay qur'aan suurad qur-aanka ka midaan akhrinahayay inay iga kala go'daan diiddanaa buudhi ma fiirsada yacnii wuxuu diiddan yahay macaanka uu dhadhaminayay qur'aanka inuu ka kala go'uu diiddan yahay sidaa daraaddeed ayuusan ninka iska celi oo salaadda ka bax oo qur-aanka goo waxaa kala fiicnaatay dhadhankan iyo macaankan ha goynin sirta ku jirta maxay tahay marka sir weyn baa ku jirta wax ninkani uu dhadhaminayo ee uu jaqayo ee uu nuugayo ee nabarrada ku dhacahayo uu u xamilayo maxay tahay wax weeyaan waa sir qur-aanka ku jirta wey sirtaa ku jirtaa la doonayaa inaynu gaadhno oo aynu hello oon macaanka qur-aanka hello markaasuu qur-aanku qalbigeenna wuxuu gelinayaa raaxo iyadoo kale aan la arkin wax walba ka macaan oo wax walba ka khaalis oo wax walba ka qiimo badan ayuu markaa gelinaya macna waa middaa miduu tilmaamayo ibnulqayim calayhi raxmatullah wuxuuna leeyahay qowlkaas oo dikriga aayadda in lagu fasiro qur-aanka lagu fasiro ayaa huwa almukhtaara buu le macnaha qowlkaasaa rajaxan khilaafka aayadda ku jira waxaa la mida iyadana aayadda kale rabbi yidhi tabaaraka wa tacala waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin dikrigaas iyadana waa qur'aanka buu yidhi waxaa la mida buu yidhi aayaddii hadda aan soo marnayo waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka ayadana qur'aankaa dikrigaa laga wadaa buui lianna allaha tabaaraka wa tacala siduu qur-aanka inoogu sheegay ee qur-aanku waa dikri qur-aanku waa dikri magacaas wuu leeyahay asmaadiisay ka mid tahay qodobkaasi waa qodob qodobka koowaad waxaynu nidhi iimaan saxa ruuxu inuu helo liibaan waa ku gaadhi karaa qodobka labaad qur-aanka inuu barto barasho markaynu leenahay qur-aanka lafdigiisa keliya maaha inaad tajwiid ku akhrin karta keliya maaha inaad lafdigiisa sixi karta keliya maaha inaad codka ku qorxin qurxin karta keliya maaha intaa waa loo baahanya laakiin intaa waxaa ka muhiimsan qur-aanka inaad macnihiisa garanayso waana middaan innagu ihmaalinnan fududaysannay waa dugsiyadeenna goobaheenna waxbarashada qur'aanka lafdigiisa xooggaa la saaraa laakiin macnihiisa inta danaysaa yar maqsuudka muhimkaana wuxuu ahaa inaad fahamto rabbigaa tabaaraka wa tacaala muxuu kaala hadlayaa muxuu kugula hadlayaa muxuu ku amrayaa muxuu kaa reebayaa maxaa lagaa rabaa muhiimadda inaad fahamtataa wey saas daraaddeed qur-aanka xifdigiisa waxaa ka fadli badan fahamkiisa haddaad labadaba isu heli karto oo inaad xifdisood fahanto aad kulmin karto waa maqaam sare wey laakiin hadday isu kaa qabato faham iyo xifdi fahamka xaggiisa aad asxaabu rasuulillahi sal lay waslam iyo salafka iyo taabiciintu waxay ahaayeen qur'aanka waxay isku wadi jireen yacni xifdigiisa fahamkiisa iyo ku camalfalkiisa waa ka odhanaya ninka daabiciga waxaannu ahayn toban aayadood baannu baran jirnay tobankaasaa waxaannu qaybi jirnay lafdigooda macnahooda cilmiga ku jira iyo camalkooda markaasaan ka gudbi jirnay soo ma innaga laakiin imisaa xufaad inugu jirta imise gabdhoodoo dumaroo xufaadaa idinku jira imise nin oo wiilaloo dhanyaroo xufaadaa jirta haddana maca daalika qur-aanka macnihiisi yaa garanaya haddii la yidhahdo waa naadir meeshaasi waa khalad in la toosiye u baahan wa khalad in la toosiye u baahan wa qur-aanka xifdigiisu waa maqaam aad u sarreeya laakiin xifdiga waa inuu la socdo ruuxu inuu qur'aankii fahmi karo garan karo oo ilaahay tabaaraka wa tacala maqsuudkiisa uu fahmi karaya macana waxaa ka mid ah arrimaha liibaanta iyo sacaadada lagu gaadho ee ruuxa siin kara inuu noloshan adduunyadana uu nolol uu u bogo oo xasilloon inay u noqoto aakharana inuu ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa helo qabrigu waasac u noqdo meel laba uusan cidhiidhi ku gelin ruuxii doonaya waxaa ka mid a arrimaha lagu gaadhi karayo alcamal saalix camal saalixa xubnahaaga inay ka shaqeeyaan wax ilaahay raalli gelinaya waajibaadka inaad gudato faraa'idda inaad gudato wixii rabbi xarrimay inaad ka fogaato camal saalixa inaad la timaadaayey waxyaalaha qalbigaaga sacaadada iyo liibaanta gelin kara noloshaadana inshiraaxa gelin karu ka mid saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi man camila saalixan min dakrin aw unha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan طayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun ruuxii camal saalixa sameeya ama lab ha ahaada ama dhadig ha ahaadee lab ah ama dhadig ah asagoo haddana mu'min ah waxaannu noolaynaynaa buu rabbi yidhi nolol wanaagsan falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waa adduunyada aakharana walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun aakhare marka la tagana waxay samayn jireen kii ugu fiicnaa baa abaalgudkooda laga dhigaya soo liibaan addunya liibaan aakhare maa aakharena waxay samayn jireen kii ugu fiicnaa baa loogu abaalgudi adduunka intay joogaanna nolol wanaagsan baa la noolaysan nolosha wanaagsan ha u qaadanina barwaaqo adduun iyo xoolo iyo adduunyo iyo caafimaad way noqon kartaa laakiin taagta ka muhiimsan baa waxay tahay rabbi tabaaraka wa tacaala ama xoololahow ama halahane ama caafimaad hayso ama ha haysanin ama carruur yeelo ama ha haysanin waxa xaalad kastood ku jirto ilaahay tabaaraka wa tacaala nolosha wuxuu ka dhigayaa nolol farax leh nolol aad ku faraxsan tahay aadan ciil qabin stress uusan ku haysanin dhib aadan qabin ayadoo dhan raaxa ku ah xaalad kasta xataa haddaad faqiirta oo cudur ku haysto oo dhibaato ku haysato ood naafo tahay ood curyaan tahay oodan carruur lahayn oo wax ku caawiya aadan lahayn laakiin aad iimaan leedahay khalaas ilaahayna aad adeecdood camalkaa saalixa la timaado kugu filan waxaasoo dhan iyadaa kaa deeqi inta kale laakiin iyadaa kaa deeqi maayaan inta kale iyada kaagama filan haddii lagu siiyo alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmat ullah falanuxyiyannahu xayaatan ayiba markuu fasirayay wuxuu yidhi alxayaatu ayiba tashmalu wujuuha alraaxati min ayi jihatin kaana wejiyada raaxada iyo noocyada raacada miday dooniba ha ahaatee ayaa soo wada gelaya alxayaatu ayiba falanuxyiyannahu xayaatan ayiba markaasuu wuxuu soo guuriya culimmada tafsiirku inay aayadda ku fasireen qaar waxay yidhaahdeen falanuxyiyannahu xayaatan ayiba waxaa laga wadaa alrisqu alxalaalu ayib waa risiq xalaal ah oo wanaagsan qolo waxay ku fasireen alqanaaca waa qanacsanaanta qolo waxay ku fasireen alcamalu biaacati walinshiraaxu biha inuu ruuxu daacada ilaahay sameeyo daacada ilaahayna ku faraxsan yahy oo dhadhamiyo macaankeeda dareemo markaasaa wuxu yidhi ibnu kaiir caleyh raxmatullah tafaasiirta dhowrka markuu soo guuriyey waalsaxiixu ana alxayaata ayibata tashmalu hada kullahu sida saxiixa waxa weeye nolosha wanaagsan ee qur-aanku sheegay intaasoo dhan way soo wadagelaya maxaa soo wadagelaya risiq waasixa waxaa soo gelaya caafimaad waxaa soo gelaya cibaado ilaahay inaad qalbigaaga ku xasilo waxaa soo gelaya qanacsanaan qalbigaaga inuu ilahay qanaaco siiyo kulli xayaatada dayibkaabay soo wadagelayan macna kadib wuxuu soo arooriyey axaadiis dhowr ah oo uu ka mid yahay xadiidka cabdillahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh qad aflaxa man aslam wa rusiqa kafaafan wa qanacahu allahu bima ataah waxaa liibaanay ruux ilaahay islaamnimo siiyey ruux islaamay waa mabdii waa iimaankii liibaan waxay ka bilaabataa inaad islaamtood iimaan saxa la timaado wa rusiqa kafaafan adduunkana lagaga irsaaqay wax ku filan kafaafka waxaa la yidhaahdaa adduunka wax kugu filan kaana badnayn baasha adduunyada haddii lagugu sii daayo oo lagugu mashaqeeyo waa sida dadka qaarkood haystee ayadaaba kadeed ah ayadii baaba lagugu ciqaabiba cadaab bayba kugu noqonba marka kafaaf wax kugu filan ood khalqiga kaga maaranto baryadooda iyo baahidooda aan kaa siyaasanayn oo aakhiradaadana aan kaa mashquulinin kadibna intaa ilaahay ku siiyeyna alla kugu qanciyey iimaankaagaad qabtaa waad ku qanacsanta ma calaacashid dhib ma sheegatid ma walbahaartid intaadaba hadduu rabbi ku siiye alxamdu lilaah hoostaasaad shukriga ka daldalaysa intaa ruuxu alle isugu daro waa liibaanay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh mabda' saxsan oo diin iyo iimaan ah adduunyadiisana wax ku filan oon markaasi siyaado ka ahayn qanaaco oo uu intaa ku qanacsan yahay oo iimaan ku qabo intaa ruuxii laysugu daro nebigu wuxuu yidhi waa liibaanay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intaa mid haddaad weydana waa kuu dhammaatay kadalika xadiidka fudaalat bni cubayd nebigu wuxu uhi sal ly slam qad aflaxa man hudiya lilislaam wa kaana cayshuhu kafaafan wa qanca bihi tirmidi ayaa soo saaray waana xadiis saxiixa wey kii horuu la macnay waxaa la mida isagana oo ay dhici karaysaa addoonku markuu acmaasha saalixa la yimaado waajibaadka sameeyo oo rabbigii ateeco oo cisyaanka iyo dunuubta iska ilaaliyo rabbi tabaaraka wa tacaala acmaasha uu samaynayo risiq waasaca waa ku siinaya risiqa rabbi waa ku siinaya oo rabbi tabaaraka wa tacaala khasnadihiisa waxyaalaha lagu furto waxaa ka mida daacadiisa istikfaartaa ka mida faraa'idii waajibaadkoo la gutaa ka mida xadiidka anas ibni malikin radi allahu canhu ayaa rasuulkeennu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yadlimu almu'mina xasana ilaahay ruuxa mu'minkaa ma dulmiyo hal xasana ana kama dulmiyo hal wanaagoo uu la yimid xataa kama dulmiyo yucطaa biha fi ddunyaa xasanadii uu la yimid adduunka waxbaa lagaga siini caafimaad baa lagu siin risiq baa lagu siin carruur baa lagu siin xasanadii uu samaynayey khayrkuu samaynaya adduunka waxbaa looga soo hormarin wa yuhaabu biha fi laakhira aakharana abaalgudkeedii oo dhammaystiran baa lagu siin wa ama alkaafiru gaalka soo maah fa yuطcamu bixasanaatihi fi dunya hadduu xasanaad iyo waxoogaa wanaaga la yimaado adduunkaa lagu quudini oo gaalku xasanadu la imaan kara maxay tahy samafal buu samaynayaa dad buu caawinayaa wuxuun khayru la imaanayaa khayrkaa uu la imaanayo adduunkaa lagu quudinayaayoo risiq lagu siinayaa wuxuu heli lahay o dhan adduunkaa loo soo hormarinaya xataa idaa afdaa ila alaakhirati aakhare markuu gaadho ou tago lam yakun lahu xasana yucطaa biha khayra aakhare markuu tago hal xasanaa oo khayr lagu siiyo kama horrayso maxaa yaele wixiisii adduun baa loo hormariyey sooma adduunkay ku cuneen waxoodii mu'minku laakiin wax kastoo adduunka uu ku haysto waxa aakharo uga horreeyaa ka qiimo badan saas daraaddeed baa nabigeennu muxuu ka cabiray salawatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulku yidhi addunyaa jannatu alkaafiri wa sijnu lmu'min adduunyadu ruuxa mu'minkaana xabsi bay u tahay gaalkana jannay u tahay gaalka janna say ugu tahay naarta sugaysa qabriga ka bilow ilaa qiyaamada ilaa masiirkiisa ugu dambeeya naarta sugaysa iyo adduunka wuxuu ku haysta marka laysu fiiriyo hadduu jannadiisii haysta mu'minkana khayrka sugaya qabriga ka bilow ilaa jannada ilaa qiyaamada ilaa ilaahay hor istaaggiisa khayrka sugaya marka la fiiriyo iyo adduunka wuxuu ku haysto hadduu xabsi ku jiraa hadduu xabsi ku jiraa sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaynu fahanno daacaadka rabbi tabaaraka wa tacaala cibaadaadka soonka salaada sadaqaadka xajka cumrada infaaqa ixsaanka wanaaggaasi faraha badan ee addoonku uu samaynayo waxay keenaysaa inshiraaxu sadri laabtiisoo degta noloshoo u xasisha irido badanoo khayroo loo furo rabbigiiyo tabaaraka wa tacaala jeclaada liibaan adduunya iyo liibaan aakhira labadaba waa lagu gaadhaa saas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkiisii waxaa ka mid ah xadiidu anas oo uu soo saaray axmed iyo nisaa iyo xaakim iyo bayhaqi waa xadiis saxiix ayaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam xubbiba ilaya min dunyaakum annisaa'u waatiib adduunyadiinna waxaa layga jeclaysiiyey laba shay waa dumarka iyo waxyaabaha ududgoon buu nebigu uhi sl lay waslam wa jucilat quratu caynii fi salaa ilqabowsigayga raaxadayda xasilidayda waxaa la yeelay salaada dhexeeda buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalamu calayh u fiirsada dumar iyo tiib iyo guryo iyo adduunyo taasi sax bini aadamku waa la jeclaysiiyey laakiin xaggee buu nebi maxamed ku xasili jiray salawatu rabbi waslamu caleyh xaggee buu ku degi jiray wuxuu ku degi jiray salaada dhexdeeda waa salaada innagana inugu ah kadeedka inugu ah rafaad afar ragcadood inaan tukanno dadka qaarkood wax walba kala culus soo ma wax walba kaga culus waxoogaa haddii qiraa'ada la yaro dheereeyo waa la kuurkuursan waa la rafaadi tadammur xanaaq wax yar lama taagnaan karo iga rid baa laleeyahay culayskeeda iga tuur war culays maaha waa raaxo waa quratu cayn ilqabowsi wey laakiin waa haddaad saa u fahamsan tahay wey ilaahayna tabaaraka wa tacaala macaankeeda iyo dhadhankeeda ku siiya xadiidka kaleete sidoo kale xadiidu xudayfa oo axmed iyo abu daawuud ay soo saareen sheekh albaanina uu taxsiininayo ayaa nebigu wuxuu leeyahay xudayfa kaana nebigu wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh idaa xasabahu amrun sallaa nebigu markuu arrini murgiso arrini walbahaariso culays ku yimaado wuu tukan jiray salaadduu u degdegi jiray salaaddu waa faraj markii adigoo lagugu kacsan yahay ood xanaaqsan tahay ama murugsan tahay ama walbahaarsan tahay ama stress iyo isla hadalku haysto rabbigaa intaad ishortaagto waxaad ahrinaysana aad fahmayso cidda aad hortaagan tahayna aad garanayso sidaa markaad samayso culays badan baa kaa degaya daawow wax fara badan oo culayso ku haystaa kaa daadanaya laakiin hadday salaadaadu tahay uun salaaddii muxuuha iska jees sii jeeso uun muxuuha iska tuuran hadday tahay hadda macnihii ma helaysid maqsuudkii iyo beerkii ku jireen la soo bixi maysid wax badan baa kaa maqnaanaya markaa macnaha sidaas daraaddeed cibaadaadka rabbi tabaaraka wa tacaala iyo caabudiddiisu waa waxyaalaha liibaanta keeno wa kullamaa addoonku uu rabbigii u dhowaado liibaantiibuu u dhowya mar walba uu ka fogaado cibaadaadkiisa yareeyana liibaantii waa ka sii fogaanaya xadiidkii xadiidulqudsiga ahaa waa kae tirmidi iyo ibnu maaja ay soo saareen min xadiidi abi hurayra waa xadiid sugan wey allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla' sadraka hinan ibni aadamoo cibaadadayda u faaruq cibaadadayda u tafaruq qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa hodantinimo xasillooni baan qalbiga kaaga buuxinayaa wa asuddu faqraka baahidaadana anaa daboolaya ma caafimaad darraa ku haysata anaa daboolaya ma carruuryari baa ku haysata anaa daboolaya ma xoolayari baa ku haysata anaa daboolaya baahidaada anaa daboolaya qalbigaagana waxaan kaaga buuxinayaa hodantinimo iyo deganaanshaan kaaga buuxinaya wain lam tafcal haddaad yeeli weydo soomaa haddaad yeeli weydo lagu kari waayo mala'tu sadraka shuqlan walam asudda faqraka laabta iyo qalbigana waxaan kaaga buuxinanayaa mashquulnimo aan dhammaanaynin baahidaadana dabooli maayo soo ma waad uun mashquulsan tahay waad uun kadeedan tahay waad uun dhibban tahay waad uun rafaadsan tahay maxaa dukaan carruur risiq nolol dhib rafaad unbaad ku jirtaa qalbigaaga shuqli baa laga buuxinaya ha yeeshee baahidaadana la dabooli maayo maxaa yeelay allihii ku abuurtay baad cibaadadiisii dayacday allah ninkii dayacana alla waa dayacaa nin salafkii ka mid ah wuxuu arkay nin oday ah oo duq ah oo cantatabay oo ul ku socda ul ku tukubay oo haddana dawarsanaya cad dhacay wey waa cad dhacay haddana waa dawarsanaya markaasaa intuu saa u fiiriyey wuxuu idhi inna haada qad dayaca allaha fi اsigari fadayacahu fi اlkibar kan maartaa yaraantiisii intuu xoogga lahaabuu alla dayacay markaasuu alla weynanka ku dayacay a jazuhu waa saasuun sooma markaad dhallinyaro tahay ood xoog leedahay oo jidhkaagu ishaysto ood wax badan qaban karto markaad cibaadada ilaahay ka danaysatood dayacdo a meel baa lagugu sugaya adigana xilliga aad boolbool u kala furfurato oo maskaxdaadu tagto oo xooggaagu tago waa lagu dayici haddiiba lagu daayana meel kalon lagugu daynin baa kaa horraysaoo qabri baa kaa horreeya marka yaan lagu dayicine allah cibaadadiisa ha dayicin rabbigii ku abuurtay ha dayicin xaquu kugu leeyahay ha dayicin yacni inaad ku raalligelintiisa ha dayicin haddaad dayacdo aday kaa go'anta cid kalood wax yeelaysa ma jirto oon wax yeeli karayno sidaas daraaddeed cibaadada rabbi tabaaraka wa tacala inaan ku dadaalno khaasatan salaadda iyo waajibaadka inaad meel saarto bal waxa kale ha kuu dambeeyaane waajibaadka xaggooda yaan lagaaga imaan soom baad dayacday salaad baad dayacday xaj waajibaad dayacday cumro waajibaad dayacday sako waajibaad dayacday yaan lagaaga imaan khatar wey meesha haddii lagaa soo galo markaas waxay mucarad waxaad u tahay inaad addunya aakharaba khasarto ayib waxaa ka mid ah asbaabta keeni karaysa liibaanta keeni karaysa wakhtigoo gabagaba waynu gabagabaynaynaa waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah inuu ruuxu leeyahay qanaaco leeyahay qanaaca maxay tahay inuu ruuxu qalbigiisu ku qanacsan yahay wixii alla siiyey ood iimaan qabto oo damacan faraha badan iyo lexjecladan faraha badan iyo hungurigan faraha badan kadeed iyo dhib buu leeyahay inaad iska soo gaabiso waxa yarka ilaahay ku siiyey alxamdu lilah dhe calacali haddii waxoogaa lagu siiyey dad baa kaa sii daran soo maogi haddii waxoogaa aad qadadaada hesho qaar aan qadada helin baa jira soo ma haddaad laba goor wax cuntana qaar saddexdaba aan waxba cunin baa jira haddii aad caafimaadka cudur ka sheeganayso qaar cudurro kaa badan qabaa jira qaar lixdoodii lixaad bala' baa jira oo naanfa ah xoog baabaad adigu leedahay inta aad tahayba khalqi kaa daran baa jira marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku siiyey ha saluugin ha calaacalin ha qawadin ha yaraysanin alxamdu lilah dheh ku qanacsanoo wixii rabbi kuu qaybiyey tabaaraka wa tacaala wixii qayb rabbi kuugu soo hagaajiyey maslaxadaadaa ku jirtay intaa ku qanaca qanaacadaasi waa ku dejinaysaa marka waxaa nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalam aleyh xadiiu abi hurayra fi saxiixayn inuu nebigu uri sl ly slam laysa alghinaa can karati alcarad haninimadu taajirnimadu hodantinimadu xoolobadni maaha walaakina alghinaa hina nafsi hodantinimada dhabtii waxa weeye waa qalbigaaga oo qanacsanaada naftaada oo deeqtoon naftaada oo dheregsan qanaaco iyo iimaan intii ilaahay ku siiye inaad ku qabto mid baa waxay leedahay gabdhaan dhalay wiil baan rabaa gabdhaan dhalayoo wiil la'aan baa lay dhigay oo dee gabdhahaba kuwa aan la siinin baa jireen ya gabdhahaba kuwa aan la siininba mid baa waxaa leeyahy muxuu ahaaye anugu ilaahay tabaaraka wa tacaala siduu ii galay talow maxaa layga maagan yahay maxaa sidaa la iigu galhaya oo maxaa ku haysta wax yar buu sheeganaya war intaa ku haysataiyo ka badanba dad bay haysataa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam ha fiirinina dadka idinka koreeya ee kuwa idinka hooseeya fiiriya si aydaan ilaahay nicmadiisa u yasinoo u qawadin ya mar walba ka kaa hooseeyaa lagu qiyaas qaataa miskiinka meeshaa gurguuranaya ee haddana dawarsanaya ee carruurta leh een caafimaad haynin ee dhib oo dhan isugu tegay hadduusan ilaahay kaa dhigin so alxamdulilahi maaha ya maxaa kaa maqan marka waa inaad qanaaco leedahay rabbi wuxuu kuu qaybiyey cimriguu kuu qaybiyey camalkuu kuu qaybiyey risiquu kuu qaybiyey carruurtuu qayb ahaan kuu siiyey caafimaadkuu qayb kuu siiyey alxamdulilah intuu dooni ha dhannaado hasaluugin qanacsanow taasaa la doonaya abu dar buu nabigeennu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ya abaa dar abu darow aturaa anna karata almaali huwa alghinaa abu darow ma waxaad moodaysaa xoolobadnidu inay tahay hodontinimada ruuxii xoolo badan baad moodaysaa inuu hoday inama alghinaa hina alqalbi hodontinimada dhabti waa midda qalbiga buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalamu caleyh waalfaqru faqru lqalbi faqri iyo baahina waa baahida qalbiga somaydaan arag milyaneer xooluhu ka bateen oo maanta haddii aad u tagto calaacalkiisa iyo waxa ka baxaay iyo siduu u hadlahayo aad is leedahay war kan kan yaa adduunyao dhan wada siiya iimaan la'aanta haysata mid miskiinoo waxoogaa yar haystana faraxa iyo siduu u bixinayo iyo deeqsinimada iyo siduu u hurayo waad yaabaysa soo ma innama alghinaa hina alqalbi waalfaqru faqru lqalbi waay qalbiga haddii faqri lagaa geliyo faqri waa kaas qalbiga haddii hodontinimo iyo xasilooni laguu geliyana waa taas barwaaqada rabbi bixiyo tabaaraka wa tacala hadduu alla ku siiyey wax kaa maqni ma jira marka ruuxii qalbigiisa hodontinimo ku jirta buu nabi sal lay slam adduunyo wuxuu kala kulma dhibi mayso ruuxii qalbigiisa faqri ku jirana adduun wixii laga siiyey waxba u deeqi maayo waxba u tari maayo haana qalbigii baa jiranoo balaayay taalla nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiis badan buu macnaha ku tilmaamaya marka wixii ilaahay ina siiyey aynu ku qanacsanaano waa maqaadiir ilaahay qoray horay bay u qornayd waxba kama bedeli karin haddaad walbahaarto xataa haddaad walbahaarto oo aad oydo oo aad rafato ma waxbaad ka bedeli karta ya waxba kama bedeli karta haddaadan waxba ka bedeli karin xasaraad iyo qoomamaha isu diline alxamdulilah dhowr raalli noqo waxa ilahay kusiiye raalli ku noqo tabaraka wa tacala waxaa ka mid ah arrimaha keeni kara ruuxa xasiloonnida siin kara waxaa ka mid ah in ruuxu murugtiisa iyo walbahaarkiisa uu ka dhigo walbahaar aakharo adduunyadana walbahaarkeeda isku yareeyo murugtaadu inay u badato iyo su'aashaadu maxaa noloshan ka dambeeya qabri geeri iyo qabri iyo qiyaami iyo ahwaasheeda iyo ilaahay ood hor istaagi doonto iyo siraadkoo jahannamo korkeedoo la mari doono iyo naar iyo janno dambeeya murugtaada iyo walbahaarkaagu inuu aakharo u bato maxaa sahayoo kuu diyaarsan maxaad meel dhigatay walbahaarkaagu hadduu aakharo u bato oo walbahaarka adduunye kugu yaraado ayadana waxay ku dhaxal siinaysaa inaad raaxo dareento xasilooni inaad dareento qalbigaagu inuu dego noloshu inay macaankeeda aad hesho waxaa nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalam aleyh inuu yidhi xadiidka waxa warinaya zayd ibnu haabit baa nabiga ka warinaya ibnu maaja baa soo saaray waana xadii saxiix wuxuu nebigu yuri sl lay slam man kaanat hammahu alaakhiratu ruuxii murugtiisa iyo walbahaarkiisa ay aakhara tahay aakharuu ka hadlaa aakharuu ka fikiraa aakharuu ku walbahaarsayn jamaca allahu lahu shamlahu ilaahay arrimihiisa wuu isugu ururiyaa kow xadhiggii ka kala furan baa loo guntaa arrimihiisaa laysugu hagaajiyaa wajacala ghinaahu fii qalbihi qalbigana waxaa loo geliyaa hodontinimo iyo deganaanshiya xasilooni buu qalbiga u geliyaa alleh waa midda labaad waatathu dunyaa wahiya raaqima adduunyaduna waxay u timaadaa iyadoo sanka ka tolanoo qasban soo saddex arrimood ma saddex arrimood wixii laguu qoray ninna kaa qaadan maayo ayadoo qasab oy socotay kuu imaani ajasheenna siday inoo eryanayso oynaan ajasha iyo geerida uga fakan karin baynaan risiqeennana uga fakan karin xataa haddaan ka cararno xataa haddaad ka cararto kama fakan karti marka risqi wixii laguu qoray waad heli qalbiguna waa kuu degi arrimahaaga allah isuu kaa uruurin saddexdaa arrimood waxaa ku heli murugtaada inaad aakhare ka dhigto waman kaanat hammahu dunyaa ruuxii murugtiisu ay adduunyo tahay adduunyaa qaybsatay togoga adduunyada baa walbahaarkiisii qaybsatay xaggan carruurtii buu ka walbahaarsan yahay adduunyadii buu ka walbahaarsan yahay gaadiidkii iyo baabuurtii baa dhinac ka haysatay xaggan lacagtii akoon ku jirtay baa ka haysatay xaggan nabadgelyadii baa ka haysatay xaggan yacni boqol mushkilaa ku furan murugtiisu waa adduunun marka ruuxii sidaasoo kale ah nebigu wuxu uhi sl lla lay waslam farraqa allahu calayhi amrahu ilaahay arrinkiisa waa ka kala firdhiyaa waxba isuma hagaagaan arrintiisa waa ka kala firdhiyaa waa ka kala daadiyaa wa jacala faqrahu bayna caynayhi baahida iyo faqrigana waxaa laga yeelaa labada indhood dhexdoodaa faqri iyo baahi laga saaraa baahi unbaa u muuqata gaajaa u muuqata haa hadduu milyaneer yahay xataa meeshaa mudutuul waxaa uga muuqata hortiisa ah gaajo la yidhaahdo waa midkay soomaalidu yidhaahdaan baasha la yidhaahdo gaajada inaad iyadu ku aragtaa roon laakiin adugu inaad aragto ma fiicna rag baa gaajo arkay oo mudutuul gaajo un u muuqataa waxaad ku garan ilaahay baan ku dhaartay ragga qaarkood xoolaha ay haystaan inta ay noolaayeen in la eg hadday sii noolaadaan in la egna sii noolaadaan maalin walbana intay rabaan ka biishaan waa ku filan tahay haddana maca daalika marka inta loo tago la yidhahdo war miskiinkan caawi wuxuu leeyahay waryaa maalin walba waa idinka idigu soo noqnoqonaya ma faqri baad ila dabacsantahi xoogaaga maxaad intusay buu leeyahy saas mana gaajuu arkay gaajadaasaa lagu ibtilaynayaa noloshiisoo dhan marka waxaa qaadanaysa walwal iyo walbahaar amaad caydhowdaa amay gaaja ku heshaa amaad dhulka ku dhacdaa amay xoolahani burburaan faqrigaasaa indhaha laga saaraya qodobka saddexaadi waxa weeye walam ya'tihi min addunya ilaa maa kutiba lahu adduunna intii loo qoray waxaanayn heli maayo adiga qubiyo qacleeya waxaa doonta sameeyo orod oo daal intii laguu qoray waxaanayn ku xagimaysa maxaa la rabaa marka hamiga adduunyadu waa lugooyo hamiga aakharana waa raaxo iyo sacaado wey hamigaaga aakhara u badi walbahaarkaaga aakhara u badi walbahaarkaaga u badi maxaa sahay ah walbahaarkaaga qabriga u badi qiyaamo iyo rabbi baad hortegaysaa tabaaraka wa tacala maxaa kaa horreeya walbahaarkaaga halkaa u badi halkaa ruuxii u badiya adduunyadu waasac bay u noqonaya xataa dhibka ku haysta waa kaa fududaanaya xataa culayska ku haysta waa kaa fududaanaya saas way macana ayib sidoo kaleeto maxaa yeelay adduunkani haddii lagugu sii raadiso hamigiisi iyo murugtiisuna soo afjarmi mayso kana dhergi mayso weligiin miyaad aragteen bini aadam yidhaahda anugu adduunka waan ka dhergayoo maanta bas buu iga yahay adduunyadii ma arkaysaan nabigeenna salawaatu rabbi wasalamu aleyh waa kii xadiiska ku lahaa xadiiu anas fi saxiixayn low kaana libni aadama waadin min dahabin labtaqaa ilayhi aaniyan ibni aadamka haddii laba tog dahaba hadduu yeelan lahaa dahab tog xoolaah tog dhan oo xoolaa hadduu yeelan lahaa mid labaad buu raadin lahaa kii labaad hadduu helana walow kaana lahu waadiyaani laba tog oo xoolaa hadduu heli lahaana labtaqaa lahumaa aalian mid saddexaad buu sii raadin lahaa ka saddexaad haddii la siiyana ku afraadunbuu sii raadin lahaa walaa yamla'u jawfa bna aadam ila turaab ibni aadam laabtiisa waxaa buuxiya iyo meesha ka duleesha waa un carro goorta uu dhergi doono ma taqaanaa waa markuu qabriga galo si kale laakiin oo dhergi maayo adduunya oo dhan hal ruuxoo innaga inaga mid a haddii laysuu geeyo inteena kale laynaga qaado kuma dhergahayo marka waxaa un lagama dhergin waay lagama qanco lagama soo rajo dhigo way un ku sii hor socotaa adna waad un sii eryanaysaa adoo iyaduna kaa sii hor muuqata adiguna aad daba ordayso unbaa dhexda waxaa kuu gelaya malakulmowt ayadii baa kaa sii hor muuqataood daba ordaysaa dhexdaa lagaa helayaa inakeen baa la leeyahay bas saas macana waxaa la doonayaa marka adduun ka dhergi mayne wax kastoo layna siiyee kuna xasili mayno kuna degi mayno ina qancinna maaye waxaa ina qanciyaay in humuumteenna iyo murugteenna aynu aakharo u badinno qodobka iigu dambeeya wuxuu weeyaan arrimaha keena liibaanta keena ee nolosha bini aadamka qayb weyn ka qaata inay noloshu xasisho oo ruuxu raaxo iyo deganaansho uu dareemo waxay tahay bini aadamku laba mid waay laba xaaladood mid baad ku jirtaa ama barwaaqaad ku jirtaa ama dhibbaad ku jirtaa haddii aad barwaaqo ku jirtood ladan tahayna shukri ku qaabil haddii dhib ku haystana sabir ku qaabil labadaa xaalo unbaa tahay haddaad markaad dhibaata ku haysatana aad sabirka kaashato wastaciinuu bisabri wasalaa sabirka haddaad kaashato markay dhibaata ku haysato dhibkaasi raad weyn kaaga tegi maayo culays weynna kugu qaban maayo haddii markaad barwaaqo haysatood ladan tahay shukriga rabbi aad laasimtana barwaaqadaasi iyo nicmadaasi kugu keeni mayso inay raad xun kaaga tagto kibir iyo isla weynan iyo qooq iyo noloshaadii inay fasaadda kugu keeni mayso bini aadamkana labadaa mid unbaa dhiba soo ma nabigeenna salawaatu rabbi wasalamu caleyh xadiidka suhayb fii musnadi axmed wa saxiix muslim ayaa nebigu wuxu uhi sl ly slam cajaban liamri lmu'min waxaa la yaab leh ruuxa mu'minka arrinkiisa inna amrahu kullahu lahu khayr ruuxa mu'minkaa arrinkiisu dhammaantii khayr buu u yahay walaysa dalika liaxadin ila limu'min arrinkaasina mu'min mooyo cid kale ma laha mu'minkay khaas ku yahay muxuu yahay in asaabathu sarraa'u shakara fakana khayran lahu xaalad farax leh carruur xoolo hanti caafimaad xaalad farax leh hadduu helo waa shukrinayaa alxamdu lilaah markaasay khayr u noqonaysa wain asaabathu daraa xaalad dhibaato leh hadday taabato caafimaadkiisa carruurtiisa xoolihiisa nabadgelyadiisa xaalad dhibaato leh hadday taabatana sabara waa sabrayaa fa kaana khayran lahu markaasay khayr u noqonaysa xaaladda uu sabrayana waa ajir xaaladda uu shukrinayana waa ajir labaduba daawadoodu sidaa wey marka haddaad dariiqaa qaadato oo markaad ilaahay tabaaraka wa tacaala kuu necmeeyana shukri aad laasimto markuu rabbigaa tabaaraka wa tacaala ku imtixaanana sabirka aad laasimto dhibaato arki maysid adduunkan insha allahu tacaala si fudud oo raaxaloo deganaanshaleh baad ku dhaafi iyo dhibaatooyinkiisa aakharana biidni illahi tabaaraka wa tacala waa intaad ka dhimanaysa waad ka nasani annaasu mustariixun wa mustaraaxun minhu xadiidkii saxiix muslim dadku markay dhintaan qaarna waa laga raaxaystaa qaarna iyagaa raaxaysta mu'minku markuu dhinto waa raaxaystaa muxuu ka raaxaystaa adduunka iyo dhibkiisi ilaan adduunku dhib buu inugu hayaa dhibkii adduunka iyo kadeedkiisiiyo walbaharkiisi iyo rafaadkiisii buu ka nasanaya midna waa laga nasanaya waa gaalka iyo munaafiqa markay dhintaan waxaa ka nasanaya khalqiga ilaah dhulkanaa dhibsanayoo ka nasanaya geedahaa ka nasanaya cirkaa ka nasanaya malaa'igtaa ka nasanaysa inay dhintaan waa lagaga nasanaya marka waad ka nasan dhibkan waad ka nasan biidni illahi tabaaraka wa tacaala laakiin intuu ka hayo sabir waxaa kaloo iyadana muhimin oo ah wax weyna inaga qayb qaadanaysa noloshan adduunyadu inayna ina dhibin xaalad kastoon ku jirnaba oo aynu xasillooniya raaxo ku dhammaysanno ayadana qayb weyn waxaa ka qaadanaysa inuu ruuxu rumeeyo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa war waxaan aynu marayno oo dhan addoommaynu nahayoo waa layna maamulayaa maamulkan inugu dul socdana waa wax horay loo qorsheeyey dhulkan iyo samadan intaan la abuurin baa waxaan la qoondeeyoo la kala qorsheeyey inaad wakhtigan imaan doonto xilligan adduunka lagu keeni doono aad noolaan doonto risiqaa cuni doonto carruurtaa dhali doonto ninkaa guursan doonto sidaa u dhaqmi doonto camalkaa samayn doonto markii la qoray dhulkanna ma dhisnayn samaduna ma dhisnayn waxba kama bedeli karti marka sooma mar haddaadan waxba ka bedeli karaynin xaaladda kugu timaadda hayswalbahaarinin inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun allaahuma ajirnii fii musiibati wakhluf lii khayran minha ka bax halkaa ku dhaaf allah tabaaraka wa tacala mabdaa isagoo ina baraya qur-aanka wuxuu inoogu sheegay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha musiiba dhulka kuma dhacdo idinma asiibto musiibo ilaa kitaab bay ku sii qornayd intaanaan abuurin musiibadaasi intaynan imaanin way sii qornayd maxay inoo faa'iidaynaysaa inaan ogaanno taa iyada likay laa ta'saw calaa maa faatakum wax wanaagsanood sugayseen hadduu idin dhaafo oo waxaad filaysay aad weydo inaadan murgin walaa tafraxuu bimaa aataakum wuxuu alla idin siiyeyna inaydan ku kibrin wax alla ku siiyeyna inuuna kibir kugu keenin oo dee kibir maxaa keena inaad ismahadiso oo tidhahda xoolahan xooggaygaan ku keenay ha waxbarashadaydaan ku keenay waan u dhididay anaa keensaday haa waad kibirtay markaa soo ma laakiin haddaad tidhahdo war allah qadareeyoo qorsheeyoo ku siiyey warku waaba idin yahay kibir ma leh maxaad kibir haddii aad musiibadan kugu timid aad tidhaahdo horay u qornaydna marnabana kuma seegteenna ayadana waad ka nasani carruurtii baa baaba'day alxamdu lilah alxamdulilah soo ilaahay ma qorin khayr iyo barako wey a xoolihii baaba'e alxamdu lilah gurigii gubay alxamdu lilah caafimaad ma jiro kansar baa dhacay ilaahay tabaaraka wa tacala hanaga xifdiy alxamdu lilah wax ilaahay qoray oo qoonteeyey khayr baa ku jira wax ilaahay kuu dooray sideedaba adigu inaad fahmi weydo dariiqaad ula mucaamaloon lahayd mooye khayr baa kugu jira saas daraaddeed inaynu mabda'a isagaa qaadano dadka maxaa dhibahaya waxaa dhibaya asagoo ladnaabay dhibaata ku imaanaysaa tii buu marka ka fikiri walbahaari rogrogi kaanna sidiisao wax ka qaban karo kale markaasaa wuxuu leeya wallahi haddaan sidaan dhihi lahaa sidan ma noqoteen halkaa haddaan ka qaban lahaa ogoobay tani ma timaadeene taxadarkaa haddii la samayn lahaa ma dhacdeene haa isbitaal hebel haddii la geyn lahaa waa la badbaadin lahaaye oo haddii markiiba lala soo ordi lahaa waa laga gaari lahaaye war waxba maada ka qabateen waxba maada ka qabqabateene low low low lowdaa ka baxa waxii ilaahay qadaray waa qadaran yahay likay laa ta'saw maa calaa maa faatakum wax ku dhaafayna murugtiisa iska dhaaf wax rabbi ku siiyeyna kibir yuusan kugu keeninayo isla weynan lanna waxan waaba qorshayseen wax la qoondeeyey wey xadiid abudarda ayaa nabigeenna salawatu rabbi wasalam aleyh axmed iyo tabaraani baa soo saaray waana xadiid saxiixa wey nabigeennu wuxu uhi sal ly slam inna likulli shayin xaqiiqa shay walba xaqiiquu leeyahy wamaa balaqa cabdun xaqiiqata aliimaan addoonku ma gaadho iimaanka xaqiiqadiisa xataa yaclama ilaa uu ka ogaado anna maa asaabahu wixii asiibay lam yakun inuusan marnaba ahaadeen liyukhti'ahu mid gafi lahaa wamaa akhta'ahu wixii gafaye garab marayna lam yakun inuusan marnaba ahaadeen liyusiibahu mid asiibi lahaa iimaanka xaqiiqadiisa waxaa lagu gaadhaa inaad ogaatood yaqiiniso wax kugu dhacayna marnaba maadan baajiseen adduunko dhan hadduu isu tagana lagaama baajiyeen wax alla kuu qorayna ku seegi maayo wanaag uu kuu qorayna ninna kaama baajin karo adduunkao dhan hadduu isu tago xaqiiqada iimaanka markaasaad gaadhi kartaa halkaa markaad soo gaadho laakiin intaad taagan tahay muxuu ahay low low low low sidan haddaan yeeli lahayn sidan haddii la yeeli lahaa haddii la taxadari lahaa kan haddii la samayn lahaa xaqiiqadii iimaanka weli maqan xaqiiqada iimaanku ruuxu markuu helana waa markuu raaxada adduunyada u baxayo wa yacni dhibba kuma haysaba rafaadba kuma haysaba walbahaarba kuma haysaba waa addoonkaa maalmo adduunka jooga maalmahaana nasiinadaa iyo raaxada iyo walbahaar la'aantaasuu ku joogayaa waa bas tii ilaahay marka ku timaadana raaxada tii uga weynayd buu uga gudbayaa sidaasaa la doonayaa marka walaalayaal mabaadi'daas iyo kuwa la midka weeyaan waxyaabaha inoogu kaalmayn kara nolosheennu inay hagaagto sacaado iyo liibaan inaan adduunyada ka hello noloshu inay nolol farax le noqoto guryaheennu inay gurye farax le noqdaan ilmaheennu ilmo lagu farxa inay noqdaan noloshu inay noqosho nolol istaahisho in la joogo nolol istaahisho in la joogo inay noloshu noqoto waxaa keeni karaya inaan jidkaa marro haddii jidka aan ka leexanno noloshu nakid bay noqonaysaa kadeed iyo dhib bay
noqonaysaa shiikhow aabbahay wuxuu igu qasbay inaan waddan gaalo aadno wuxuu igu qasbayaa inaan waddan gaalo aadno ma ka dhooman karaa gobolka uu joogo
bismi illaah waalidka wuxuu ka mid yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa kuwa uu xuquuqda siiyey kuwa ugu xuquuq weyn bay ka mid yihiin kuwa ugu xaquuq weyn ayay ka mid yihin ilaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka xaqiisa marar fara badan uu ku lamaaniyoo daba dhigay xaqa waalidiinta wa qadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayk xaqaasi waad garan kartaan culayskuu leeyahay marba hadduu rabbi xaqiisii daba dhigay ma sahlana waalidku xaqa wuxuu yeelanayaa markuusan ilaahay xaqiisa ku xadgudbin hadduu xaqa ilaahay ku xadgudbo waa gar daran yahay waalidku markaa xaqa ilaahay baa la ilaalinayaa asagana xaqdarraduu ku socday baa laga qabanayaa xaqa ilaahay muxuu yahay wax shareecada ilaahay khilaafsan waalidku inuu ilmihiisa amro xaqii ilaahay oo uu farageliyey wey wabittaali waalidku xaq uma laha hadduu galana lagu raaci maayo wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wa saaxibhumaa fi dunya macruuf labadaada waalid hadday shirki iyo xumaan iyo diin la'aan kuugu yeedhaan ha ku addeecin hana ka yeelin buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacala laakiin ha ka yeelin macnaheedu ma aha waalidka xumee xuquuqdoodii kala duudsi ma aha ee adduunka wanaag kula saaxiiboo wixii kaleeta sii oo xidhiidhi oo u dadaal laakiin rabbigaa caasi ha ka yeelin rabbigaa caasi ha ka yeelin waanku habaari buu dhihi waalidka qaarkii iyo habaar dheh ee habaar ku dheh hadduu khalad kugu habaaro socon maayo waalidku hadduu gar daran yahay oo ilaahay xaqiisiiba uu isagu doonayo inuu jiidho oo uu macnaha waxa weye shareecada inuu meel kaga dhaca doonayo taana habaarkiisa lagu aqbalo uu rabo oo see lagaaga aqbali waa baad khaldan tahay waad khaldan tahay ma aha waalidka waxaa la rabaa ilmihiisa inuu isagu xumaanta ka ilaaliyo laakiin waalid ilmihiisa xumaan ugu yeedhaya oo waddan gaalo ugu yeedhaya oo u kaxaynaya oo xoolo ku bixinaya oo akhlaaqdoodii fasaadinaya waalid cajiib ah waay waalid aad u cajiib badan waay waalidka noocaasa xaq umale in lagu ateeco waa in lagu khilaafo lagu diido rabbi tabaaraka wa tacaala uu ka doorbido daacadiisa daacada waalidka leanna ilahay baa ka xaqle marka allah baa ka xaqle tabaaraka wa tacala waa la caasinaya waana lagu diidaya hadday keento ilmaha ku kallifto xataa inuu uga tago uga cararo meesha uu joogo uga carari hadday noqoto in la qasbo macsiye ilahay laguma qasbi karayo haddii lagu qasbona ruuxu su uga fakan kara waa uga fakanaya waalidiintu ilahay ka baqin oo allah tabaaraka wa tacaala ka cabsada ilmaha hagaajiyaa laydin yidhi halleeya laydinma dheh ilmaha diin iyo tawxiid ugu yeedhaa la yidhi ma laydin dhihin shirki iyo gaalnimo ugu yeedha ilmaha waxaa laydin yidhi meel ay diintiisu ku badbaadaysa ula carara laakiin meel diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku fasaadaysa geya laydinma dheh dadkii tegey maxay kala yimaadeen waa su-aale dadkii tegey maxay kala yimaadeen bal aad isu weydiiye dad baa carruur geeyey carruuri meesha ugu koreen maxay kala yimaadeen ilah baa idinku dhaariyey in yar oo carruurtii oo yaryar la soo fakatay mooye ruuxii meeshaa ilmo ugu qaangaadheen wax yar mooye waa ka samir meeshan haddii lagu soo celiyey xataa khaatir bilaahi baa laga taagan yahay meeshan haddii lagu soo celiyey xataa ilmihii xagga ku weynaaday khaatir bilahi baa laga taagan yahay wiilashoodiiiyo gabdhahoodiiba maxaa lagala yimid markaan idin weydiiye khasaaraa lagala yimid kuwo wayba kaga yimaadeenba intay kari waayeen gaangis ka noqdeen xabsiyada ka galeen daroogastayaal noqdeen ayagoo cagacad bay ka soo carareen meeshanay hadda ilmo yara abuurahayaano wadkii dhal wey wadkii dhal mataqaana adinku hadduu isagoo muxuu ahaye lixdan jir ama siddeetan jir ama konton jir ah baa hadda ilmo yar la abuurahaya tabicii horena waa khasaaray warka daayalana warka jooga warka jooga warka jooga kuwa intaan la gaadhin annaga halkan maxaan ku haynaa annaga deganaanta halkan aan degannahay carruurteennii aaway da'yartii aaway masaladu masale sahlan ma aha waa masale laysaga daba imaan doonee waalidow ilaahay ka baqa haddaad risiq ilmihiinna ku raadsanaysaan lama gato carruurta lama iibsado adduunye iyo xoolo iyagaa ka qaalisan akhlaaqdooda ka qaalisan waxoogaa dollaara haddaad dollara ku raadsanaysaan lama gato carruurta akhlaaqdooda iyo diintooda lama iibsado haddaad ayaga u baqaysaan oo risiqooda u baqaysaanna allah baa kafaalo qaaday inuu irsaaqayo adigu ma irsaaqdin meel alla meeshaad geyso rabbi baa ku irsaaqay adiga kuma saarin arsaaqdooda isagaa bixinayee diintooda ilaali wabillahi towfiiq
jazaak allahu khayran su-aasha xigta waxa weeyaan liibaantu ma leedahay wax looga qiyaas qaato liibaantu macnaha qiyaas ma leedahay wax looga qiyaasto
bismi illahi raxmaan raxiim liibaantu qiyaasteeda ruuxu noloshiisu ka garan karaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala khayrka ku jeclaysiiyo xumaantana ku necbaysiiyo sunnada ku jeclaysiiyo bidcada ku necbaysiiyo tawxiidka ku jeclaysiiyo shirkiga ku necbaysiiyo taacada ku jeclaysiiyo macaasida ku necbaysiiyo waa astaan lagu garan kara liibaanta wa astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid a addoonku markuu ilaahay daacadiisa ku jiro inuu dareemayo inshiraax iyo ladda iyo macaan dareemayo waataan soo sheegay alaaun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawat aliimaan macaanka daaqa طacma aliimaan dhadhan buu leeyahay astaantay ka mid tahay astaanta waxaa ka mida liibaanta addoonka in ilaahay tabaaraka wa tacaala kullamaa cimrigiisu sii siyaadaba inay noloshiisu camal saalixa sii siyaasato kullamaa uu u sii dhowaado dhanka da'daba inuu camal saalixa sii siyaadsado uusan isdhimin waxyaalaha lagu gartay ka mid tahay sacaadada marka astaamo fara badan iyo calaamado fara badan oo ruuxu uu ku garan karaa jira cagsigeedana waa shaqaawada iyo calaamaadka lagu garto qalbigaagoo khayrkii ka cararayo oo la qabsan la u dulqaadan la xumaantana ku negi oo u sabraya oo intaa la joogi kara haddaad aragto bimacnaa shaqaawaa ku haysata sacaadadii baa kaa maqan wallahu aclam bisawab
jazaaka allah khayran su-aasha xigta waxa waayaan een adduunyada dhexdeeda oo lagu zaahido een liibaanta halkee bay ka joogtaa
waa ti aan soo sheegnay xadiiskii ibnu maajah nebigu sal alay wasalam uu yidhi ruuxu hadduu adduunyada murugteeda iyo walbahaarkeeda midda aakhare ka dhigo adduunyada uu iska fududeeyo murugtiisa iyo walbahaarkiisana uu ta'aakhare ka dhigo allaha tabaaraka wa tacaala qalbigiisa haninimuu u geliyaa qalbiga waa u dejiyaa liibaan iyo xasiloonina rabbi waa siiyaa tabaaraka wa tacaala marka azuhdu fi dunyaa waan soo tilmaannay qayb muhima sabab muhima wey waa asbaabta sacaadada ka mid
jazaaka allahu khayran een su-aasha xigta waxa waayaan sideen iimaankeenna u dhartiri karnaa bay leedahay gabadhu kayfa nujarid liimaan iimaanka sidaan u dhartirnaa waana
aliimaanu yaziidu wayanqus waliimaanu yaqlaq kama yaqlaq athawb kama fi musdarika xaakim min xadiid rasuuli lahi sal lla alay wasalam iimaanku wuu duugoobaa sida qarku u duugooboo kale fasalu allaha an yujadida aliimaana fii quluubikum allah waxaad weydiisataan inuu qalbigiinna iimaanka ku cusboonaysiiyo iimaanku waa istimaac asbaab badan baana siyaadisa ruux waa inuu dalbo maxaa iimaanka siyaada iimaanku waa duugoobaa waana la cusboonaysiiyaa ruuxu waa inuu dalbo asbaabta iimaanka cusboonaysiisa maxay tahay way fara badan tahay muxaadaro iyo muxaadaraad iyo bay u baahan tahay wax kelimo gaaban aan ku soo ururin kara ma aha laakiin way jiraan culimmadu waa ka hadleen muxuu ahaayey waxaan idinku nasaxaynayaa raasatan cajaladaha jira laga duubay ziyaadat liimaan wa nuqsaanihi iyo see lagu kobciyaa iyo see lagu siyaadayaa kuwa raasada insha allah tacala asbaabta way fara badan tahay wallah aclam
jazaaka allahu khayran su-aasha xigta waxa waan shiikhow haddii aan qur-aanka xifdiyo laakiin macnihiisa aanan garanaynin sacaado adduun iyo mid aqaro ma ku helayaa qiyaamuleylna waajib miyuu igu noqonayaa
waa midda koowaade horta waan soo sheegnay qur-aanku inuu ka mid yahay asbaabta ugu muhiimsan ee quluubta daawaysa sacaadada iyo liibaantana lagu gaadhay iyo xasiloonida adiladeediina waan soo sheegnay ama ruuxa qur-aanka xifdisan waxaa fiican haddaad qur-aanka xifdisan tahay inaadan qur-aanka habeenkii ka seexanin inaadan qur-aanka habeenkii ka seexanin si uusan laguu qabsanin oo qur-aanka maalinta qiyaamada dadkiisa wuu u shafeecaa isagaa u doodayoo rabbi tabaaraka wa tacaala ula hadlaya wuxuu leeyahay rabbiyow maalinkiina waxaan waan oomiyey addoonkaagan maalinkiina waan oomiyey oo waan soomiyey buu ka wadaa habeenkiina waan soo jeediyey oo hurdadaan ka kiciyey rabbiyow shafaacadiisa iga aqbal buu odhanaya waa qur-aankii markaasuu rabbi shafaacadiisa aqbalaya qur-aanka mar hadduu ilaahay ku baro waa nicmo weyn u baahan shukri u baahan waa qur-aankii oo socda oo la soo sawiray suuro suuro loo soo yeelay ayaa maalinta qiyaamada imaanaya dadkiisana wuu u shafeecayaa manaasisha ugu sarreeyana dadka gelaya waa dadka ahlulqur'aanka wa ahlullaahi wa khaasatuhu wa waa dadkii ilaahay waana alla khaasadiisii wa laakiin waa dadkee waa dadka qur'aanka yacnii camal iyo cilmi iyo aqoon intaba u leh ee keliya lagama wado ruuxa intuu xifdiyey kadibna siduu doono iska yeela ruuxa xifdisan laakiin qur-aanku uusan xakamaynin oon ku camalfalaynin ahlulqur'aan ma ah ahlulqur'aan ma ahlulqur'aan waa fahan xifdintu waa siyaado xifdintu waa siyaado laakiin haddii aad fahanto kuna dhaqanto raacdo nolol ka dhigato ahlulqur'aan baa tahy qur-aanku marka qayb weyn buu kaga jiraa asbaabta sacaadada waana soo tilmaannay in lagu tukado habeenkii lagu soo jeedana sunnadii nebigeenna wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin salaatuleylku waajib maaha salaatuleylku waajib maaha laakiin sunno ilaahay loogu dhowaado ayay ugu fadli badan tahay waajibaadka marka laga yimaado salaadaha waajibkaa afdalu yacni salaatin oo sunno ah bacda almaktuuba waa salaatuleyl sida nebigeenna ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waa dadka muxuu ahaayey meeshay ku kala hadhaan waa barqinkii dadka badankood waa wada tukan karaanoo salaadaha rawaatibta waa laasimi karaanoo laakiin inaad xilligaasi khaasatan nairobi oo kaleon ognahayoo qaboobe iyo qabow lala kicilaya inaad habeenkii intaad soo kacdo ood biyo qabow ismariso oo istaagto oo tukato oo ma sahlana ma sahlana cid ilaahay u fududeeyey tabaarak wa tacala bay u fududay lakiin in lagu dadaala la doonaya wabillahi tawfiiq
jazaak allah khayran waxay leedahay gabadho sheekh aabbahay baa geeriyooday oo nagala dardaarmay hooyadeen oo geeriyootay mar hore in ay meherkeedii ku lahayd marka wuxuu yidhi culimmada weydiiya si ay iiga bsay iiga baxayso oo iga bixiya annagoo waaweyn
meherka dumarku in ninku intuu nool yahay iska bixiyo waay waa dayn waa dayn sida rabbi tabaaraka wa tacala qur-aan ku sheegay siiya buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala dumarkuna meherkooda intay nool yihiin inay qaataan baa fiican ninkana u roon ayagana u roon haddii uu ku dhinto ninka isagoon meherka bixinin dayn buu ku dhintay ruux dayn ku dhintayna waa khatar xabsi buu ku jirhayaa ilaa daynta laga bixiyo mana loo dhaafahayo daynta ayadaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii u yimid ee yidhi rasuul ilaahay oo ka warran haddii jihaad laygu dilo ee rasuulku yidhi sal lla lay waslam adoo sii jeedoon cararayna haddii lagu dilo dembigaaga waa la dhaafaya markuu jeedsaday buu rasuulku kaala yidhi soo celiy ku celi bui warkaadii weydiisa rasuulku ilahi haddii lay dilo oo jihaad fii sabiilah hadii lagu dilo ma laii dembi dhaafaya markaasaa nebigu wuxuu idhi ha haddii lagu dilo adoo sii jeedoon soo jeedin oon cararaynin wax walbaa lagu dhaafaya ila dayn buu nebigu sal lay slam daynta mooye jibriil baana ii sheegay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ila dayn bal waxaa sugan nebigu sal lay wasalam dadka xilligii hore uusan waxba haysanin oo aan wax nidaamka rasuulka sal lay slam xoolo oo markaa uu gacanta ku haya ayna jirin rasuulka sal lay slam ruuxa meydka marka la keeno wuxuu dhihi jiray dayn ma lagu leeyahy haddii la yidhaahdo haa intuu isaga taguu dhihi jiray ku tukada markii dambe nebigu xoolaha helay oo gaalada uu maqanaa'iimta ka furtayna ruuxa muuminkee daynta ku dhintay isagaa ka bixin jira nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka dayntu wax sahlan maaha wax la fududaysta maaha haddii uu intuu fududaysto intaa cimrigiisa intuu noolaa uusan bixinninoo ku dhintay waa sida hadda su-aasha ku timide ilmihiisii baa laga rabaa inay ka bixiyaan xoolo hadduu ka dhintay xoolihiisaa horta laga bixinaya intaan dhaxal la gelin dardaaran laga bixinnin isaga haddii laga aaso qodobka ku xigaayo waa in dayntii laga bixiyo daynta laga bixinayana waxaa ka mid a haweenaydiisii hadday meherkeedii ku laabnaa allahuma inay cafido mooye hadday cafido iska saamaxdo way heli kartaa waa xaqeedii waa haddii xooli laga waayo ama xoolaba uusan lahayn oo uu ku dhinto uu ka dhintay oyna jirin markaa waxaa laga rabaa carruurtiisii iyo dadku ehelkuu ka tegey inay dayntii ka gudaan yay siinayaan baa su-aala illan hortiibayba dhimatay soo ma waxay siinayaan iyada dhaxalkeeda dadkii lahaabaa dhaxlaya iyada dhaxalkeeda yaa lahaa ayagaa lahaa aabbahoodna waxbuu ku lahaa odayga dhinlabta laftiisa waxbuu ku leeyay maxaa yeelay ninka xaaskiisa wuu dhaxlaa xaaskuna ninkeeda way dhaxashaa soo ma xoolahan daynta ku ahaa xaaskiisuna ka dhimatay qaarkii dhaxal ahaan ugu soo hagaagahayay lagumaba lahaba laanna isagaaba lahaaba soo ma haddii carruur ay meesha joogaan afar meelood meel buu lahaa meeshaasi iyada waxa weeyaan isagaaba lahaaba saddexdii soo hadhay carruurtaa yeelanaysa carruurtaa yeelanaysa ayagaa marka dhaxlaya marka dhaxal ahaan in laga bixiyo waay haddii aynan cafi wallahu aclam bisawab
jazaaka allahu khayran gabadha waxay leedahay ninkayga ma ogola in aan indhashareer xirto amar la'aantiisa ma xihan karaa indhashareerka ma ogola
bismi llahi raxmaan raxiim indhashareerku ma waajiba mise waa sunno ayaa waxay tahay mas'ale ay culimmadu isku khilaafsan yihiin bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin indhashareerku iyo wejigo gabadhu ay asturto laazim ma aha waana madhab ay culimo hore qabeen sheekh albaanina caleyh raxmat ullahi uu aada ugu nusreeyey oo uu risaalo ka qoray culimo badanna waxay qabaan inuu cawro yahay in la asturana ay laga maarmaanta bal waxay leeyihiin jidhka intiisa kale isagaaba ka daran waana sida ay u badan yihiin culimada khaliijka khaasatan culimmada mamlakada sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo keyrkood iyo ra'yigaay marayaan labadaa ra'yiba waa jiraan haddii la maro ra'yiga dhahaya indhashareerku waa waajib ninku xaaskiisa kuma faragelin karo umana diidi karo leanna shay waajib ah ninka tala ugama furra haddii la maro ra'yiga dhahaya indhashareerku waa sunnana ninku hadduu xaaskiisa sunnada u diido waa inay dayso leanna inay ninkeeda ateecdo waa waajib tanina waa sunno sunno iyo waajibna waajib ka horreeya soo ma bal waa ka nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenaydu yaynan soomin soon sunno ah ayadoo ninkeedii la joogo ilaa idankiisa mooye bal ninkii saxaabiga ahaee xaaskiisoo sooman soonka ka jabiyey waa tii rasuulka u soo dacwootay gabadhu oo tiri rasuul ilaahay oo ninkaas saddex arrimoodba waan kaga dacwoonaya waa mida horta wuu idilaabi tiri waa midda labaadee rasuul ilaahi soonku iga jabiyaa waa midda saddexaada waxay tihi barqinkiibuu salaada subax tukadaa salaada subax qoraxda marka soo baxdo barqinkiibuu tukadaa ninkii baa loo yeedhay warwarran baa la yidhi see wax u jiraan waa runteed buu rasuul ilah saddexdu way jiraan laakiin say u jiraan baan kuu sheegi waa mide wuxuu yidhi waan garaacayoo waxaan ku garaacaa qur'aan aan anigu ku tukadoon akhristo bay ila akhrisataa buuri naa qur-aankayga iidaa baan ka kari waayo qur-aankayga faraxyga qaad qur-aanku waa badan yahae meel kale adigu aadoo kan aniga faraxyga qaad nebigu salawaatu rabbi wasalamu aleyh wuxuu ku yidhi qur-aanku adiga gabadhaba waa idinku fulan yahay gabadhaha dilin buu ku yidhi adiga haddaad akhrisata iyadu hadday kaa daba akhrisato waay qur-aanku waa qur-aan waxba insha allahu tacala waa idinku wada filan yahay taas sidaasaa loogu jawaabay tan jabinta ana wuxuu yidhi anugu waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo reerkiisa u baahan ayaduna sunna iska soontaa buuri kadibna aniguna soonkan ka jabiyaa buuri taa iyadii baa lagaga garhelo waxaa la yidhi ninkaaga oo jooga idankiisa oodan helin soon sunna ha soomin baa la yidhi lama canaananin leanna waa xaqiisii sooma waa xaqiisii isaga xaq leh amaa qodobka saddexaad oo ah rasuul ilaahay oo barqinkiiba yuu tukadaa waa runteed buuri taana waxaa sababay buu yidhi reer waxaan ka dhashay buuhi hurdo weyn oo sidanadaba salaada subax barqinkumaan kacnaa buuri habeenkiisaan u seexanno ka hor maba kici karnaba nebigu wuxuu ku yidhi salawatu rabbi wasalamu caleyh markaad hurdada ka kacdoon salaadda tuko markaad soo kacdoon tukaa la yidhi ujeeddadu maxay tahay marka ujeeddadu waxa weeyaan haddii la yidhaahdo indhashareerku waa sunna la yidhaahdo ninku xaaskiisa waa u diidi karaa walow aynan habboonaynoo culimmadu ay isla ogol yihiin indhashareerku qaadashadiisu inay ka fadli badan tahay ka tegiddiisa taa way isla ogolyihin inay ka fadli badan ka fiican tahay in wejiga la qariyo taa way isla ogolyihin lakin waxaa laga hadlaya ma waajiba mise waa sunnada wabillahi tawfiiq
jazaaka allahu khayran waxay leedahay gabadhu aabbahay oo caqiidadiisu aysan wanaagsanayn xajka haddaan ka bixiyo ajar ma ka helayaa anoo caqiidadiisa anoo caqiido ahaantiisa ka cabsanaya
caqiidadiisu way xun tahay waa hadal hadal ballaadhan waayo macno badan keeni karay ma gaalba ma muslimba hadduu gaal yahay dee gaal maba xajiyeba gaal xaj lagama bixiyo caqiida xumadu hadday gaadhsiisay inuu gaaloobay oo diinta ka baxay xaj ma leh kana bixin mayse hadduu laakiin yahay ruux muslimo wax ka khaldan yahay welise aan xeradii islaamka ka bixin waa waalidka xuquuqdii waalidnimona waa kugu leeyahy hadduu soo xajiyana xajku waa ka asaxaya wax buriya markaa tusan jira waxbaa ka qaldan laakiin kufri ma gaadhsiisna ilaan caqiidada fasaadkeedaa laba nooca noocna gaalnimuu gaadhsiisanya noocna waa ka sokeeya marka kaas midkuu yahay bay noqonaysaa hadduu yahay uun ruux muslim ahoo aan kufrigiisana la xukumin waxna ka khaldan yihiin hadduu yahay xajkaasaaba laga yaabaa ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu sabab uga dhigo uu ku hagaagaaba dhici karto wa ficlan way jirtaayo xajku waa madraso lagu barto tawxiidka lagu barto waa dad aad u fara badanoo wax ka khaldanaayeenoo tegey ayagoo hagaagsan bay soo noqdeen taas macanaha markii meesha aad dhowr milyan oo muslimiin ah oo aan welina caabudaynin wadaadna caabudaynin qabrina aan muxuu ahaay caabudaynin carrana aan ismarmarinaynin sheekh hebelna u yeedhanaynin allah uun gacanta u wada hoorsanaya markaad aragto wallaahi soomaalida nadii madmadoobaa waxay hayeen waxba kama jirin baad dhihi waxba meel cidlaa baan laf cad baan toobin ku hayn dad fara badan baa intaasi darsi ugu filaatay oo ilaahay tabaaraka watacala tawxiidka ku fahansiiyey shirkiyaadkiina kaga tegey marka sababaaba laga yaabaa inuu ilaahay uga dhigee muxuu ahaaye soo xajisii duusan macnaha waxaw islaam ka bixin soo xajisii
jazaaka allahu khayran gabadha waxay leedahay hooyadii oo dhimatay oon ka xajiyey mar kasta ma ka xajin karaa si uu ajrigu ugu socdo
hooyada oo dhimatay haddii aad ka xajiday xaj kaloo sunno ana waa loo samayn karaa xaj xumro kee waajibkaana waa laga gudi karaa haddii uu markaasi kari waayo xaj ku waajibo hadduu dhintayna xaj sunno a waa laga xajin karaa waxay ka mid tahay cibaadaadka ay shareecada ku soo aroortay in dadka dhintay loo samayn karo iyadaasaa ka mida sadaqadaa ka mida ducadaa ka mida istikfaartaa ka mida inay gaadhaysana shareecadu ay qirtay waxaa ka mida soon lagu leeyahay waalidka hadduu ku dhinto inaad ka soomto inkastoo laysku khilaafsan yahay maka nadarka ahba ama kii waajibkii asalka ahaba kulli waa arrimaha soo arooray shareecada ku soo aroortay in loo samayn karo dadka dhintay wabilahi tawfiiq
jazaaka allahu khayran waxay leedahay gabadho soonkii hore xamli baan ahaa waxaa iga tagtay lix iyo toban beri haddana waan nuujiyaa mana soomi karo maxaan samaynayaa
xadiiu anas ibnu malikin alkacbi fi sunan ayaa ku soo arooray masaladaas oo nabigu wuxu uhi sal ly waslam haweeneyda uur kale iyo midda nuujinaysa allah wuxuu ka dejiyey tabaaraka wa tacaala muxuu ahaay soonka soonku alla ka dejiyey macnaheedu way afuri kartaa wey iska afuri kartaa inay afuri karto xadiiskaa ku tusay culimmaduna waa isla ogolyihin laakiin markay afurto kadib maxaa looga baahan doonaa bay isku khilaafsan yihin ilaa afar shan ra'yi bay kula tagsan yihin ixtiyaadku wuxuu ku jiraa oo dadaalku ku jira in aad soontood qallayso inaad qallayso ood soonto saasuu ixtiyaad ku jira haddii aad soomi karto intaysan bishii kale soo gelin soon oo qallee haddaad soomi kari weydo oo bishii kale kugu soo gasho iyadana aad sidoo kale ama uur leedahay ama aad nuujinayso macduur noqoto ayadana sidoo kale iska dibdhig xilligaad jaaniskeeda hesho in yar in yar u soon hadduu soon koobaad ku maro ku labaad ku maro ku saddexaad ku maro intaadan aadan awood helin wax kugu siyaadaya ma jiro soonkiina ma labanlaamayo sadaqana lagaama rabo oo raacin maysid maxaa yeele daliil male kutubta fiqiga haba ku taallo keliya intii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku saaray fa ciddatun min ayaamin ukhar maalmihii kaa tegay maalmo la mida uunbaad soomay xilliga ugu horreeyaed jaaniskeeda hesho baad soomaysa sidaasuu ixtiyaadka ku jira waana sida jumhuurtu ay qabaan oo culimmadu u badan yihiin masaladuna khilaafkeedu aad buu waasic u yahay
jasaaka allahu khayran waxay leedahay gabadho qof mu'min ah qabiil haddii loo dilo ma soo gelayaa hadalku alla yidhi waman yaqtul mu'minan mutacamidan ila akhir ilaaya
ruuxa mu'minkaa sabab loo dilaba hadduu dilkiisu kas noqdo oon kama uusan ahayn kas haddii loo dilo kama uusan ahayn wuxuu soo gelayaa aayadda qur'aanka waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannam adug ama xoole u dil ama qabiil u dil ama dhul ku dil ama sidaada isaga nac haddaabaad u qasadood u kasto dilkiisa aayaddaa waciidkeeda waad gelaysaa haddaad ismoodsiis iyo khalad iyo khada u dishana taasi waa mas'alada kale aayaddaa taa ka horraysay ka soo hadasho wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a mu'min inuu mu'min dilo ma leh ilaa gaf inay u dhacdo mooye gafku waa iska dhici karaa bini aadamku waa iska gaf badan yahay laakiin inuu ruux mu'min oo iimaan leh uu ku dhiirado ruux kaleoo mu'mina diloo nafta ka qaad mas'alo sahlan sahlan maaha xadiis nebi baana ku sugan salawatu rabbi waslama xadiis fara badan inuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh shay walba ilaahay inuu dhaafuu mudan yahay laba shay markii laga soo reebo dembi kasta alla waa dhaafaya laba dembi mooye labadaa dembi mid waxa weeyaan man maata mushrikan ruuxii gaalnimo ku dhintay ka labaadna waxa weeye man qatala mu'minan mutacammidan ruux mu'mino ruuxii kas u dilay ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu la sugayaa inay isu yimaadaanoo hortiisa uu rabbi tabaaraka wa tacala xaqiisa ku siiyo waana sida nebiga ka suganoo markii meesha laysugu taguu iska laalaadinaya kii la dilay baa iska laalaadinaya markaasuu leey rabbiyow salhu lima qatalanii bal rabbiyow waxaad weydiisaa muxuu ii dilay muxuu ii dilay maxaan ku sameeyey markaasuu rabbi wuxuu leeyahay maxaad u dishay alitakuuna alcizatu lii ma anigaad cizi iigu raadinaysa mise cid kalead cizi igu raadinaysa dilkiisa a reerkanagaan doonay inuu ku cisoobo qabiil baan u dilay xoolaan u dilay markaasaa rabbi wuxuu leeyahay bu biimihi wa imika dembigiisii iyo dembigaagiiba la noqo naartaa loo jiidaya markaa kan dembigiisii baa laga qaadaya isagaa dusha laga saaraya markaasaa loo cadaabaya ilaahay tabaaraka wa tacaala hadduu ku noolaysto ruux mu'mina kaa dhigay ruux mu'min ah gacantaada ha ka ilaaliyo ruux mu'min ah gacantaada ha ka ilaaliyo waayaan waxaa aada u badatay garaha noo imaanaya bilmunaasaba oo dumarka ku saabsan oo dumarka istooriyeeyey ah tooriyo mindiyo sikiin waa lays afdhaafi qac waa lays dakhri gacan fudayd gacan fudayd adduunka arkaysa dadka gaaladeen la degannahay ee gaaladeen ilaahay aqoonin wax islaynaya arki maysa labadii dumar ee soomaalida ahee deriska ahaydna wiiggiiba marba iska laalaadaan dhiiggoodii baa maxana la simahaya ceeb weyn bay inugu tahay walaalayaal ceeb weyn bay runtii inugu tahay shaytaan iyo naf baa inala xidhiidha laakiin marnaba ha ku dhiiranin ruux mu'mina inay gacantaadu gaadho dhiiggiisa inaad daadiso masle sahlan maaha intaad ka taxadari karta ka taxadar beddelkii waad adigu wax gaadhsiin lahayd asagu waxa ku gaadhsiiyo nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaad noqon lahayd ka wax dilay ka la dilay noqobu rasulku yuhi salawatu rabbi wasalam caleyh dembigaaga iyo kiisaba ha la noqdo isagu soo kuma roona taasaa kuu roon laakiin shaytaan wuxuu kudhihi ma taqaana wax iska celi waaba lagu daandaansaday waaba lagu dulaystay waaba lagu dulaystay heblo maxay kuu maagmaagaysaa wax iska celi khalaas markaasaa intaad is-afuufto oo muxuu ahay abuur kiciso baad markaasi wax kala tuuri khasaaro kugu filan waxaa la doonayaa walaalayaal in gacanta aad loo ilaaliyo khaasatan xilli fidnaan ku jirnaa dhiiggu fududaaday baan ku jirnaa innaga soomaaliyahaan aad ay inoogu fududdahay iska dhaafi caamadee xataa wadaadadii ay u fududaatay in dhiigga la daadiyo si fudud harji masale sahlan ma aha waa wax laysaga daba imaan doone ha lays ilaaliyo insha allahu tacala
jasaak allahu khayran waxay tidhi sheekh aniga oo salaad ku jira haddii nabiga sala allahu aley wasalam magaciisa agteyda lagu sheego ma ku sallin karayaa
salaadda mar hadduu ruuxu ku jiro inaa fi salaati la shuqlan buu nabi sal lay slam salaadda waxaa ku jira shuql ruuxu markuu salaadda ku jira oo mashquulsanaysa rabbi tabaaraka wa tacaala waqumuu lilaahi qaanitiin baa layna yidhi salaada isu taaga idinka oo aamusan wixii salaada ku saabsanaa waxaan ahayn ma akhrin karti salligu meel buu ku leeyahay salaadda meeshii uu ku lahaa waad ku sallin inta kale haddaad nebiga magaciisa maqasho salawaatu rabbi wasalaamu calayh waad mashquulsan tahayoo salaad baad ku jirtaa inaad ku sallido lagaama rabo leanna hawl kalaa ku haysata markaa hawl kalaad u xidhxidhan tahay salaadaada markaad dhammaysato ku salli nabiga haddaad rabto salawaatu rabbi wasalaamu calayh
jasaaka allahu khayran waxaan kusoo gabagabeynaynaa insha allah sulashaan iyo mid kale insha allah marka waxay leedahay gabadhu libantu ma leedahay maraatib iyo darajaad sida iimaanka oo kale manaa liibaantu ma leedahay darajaad iyo maraatib sida iimaanka oo kale
bismi illahi raxmaan raxiim maadaama asbaabta sacaadada iyo liibaanta keentaay oo iimaanku ka mid yahay uu maraatib yahay oo kala sarreeyo natiijada ka dhalanaysana waa maraatib kala sarraysa waa qaطcan waa la yska garanayaa taa waa macluum waa macluum waxaan soo sheegnay ruuxu kolba qadarka iyo qiyaasta iimaankiisu dhan yahay bay sacaadadiisuna dhan tahay ruuxa iimaankiisu kaamil yahay sacaadadiisu kaamil bay noqonayd ruuxa iimaankiisu naaqiska yahay qadarka iimaankiisu uu naaqiska yahay bay sacaadadiisuna naaqis noqonaysa maadaama marka iimaankii uu maraatib yahay oo yatafaadal wa ahluhu yatafaadaluun kadalika sacaadada ka dhalanaysana ayaduna waa maraatib wa ahluhaa yatafaadaluuna fiiha sidaas wey macnaha yacni waana midda la dareemayo dadku aahaarta ka dhalanaysa iimaanka iyo sacaadada waa ku kala duwan yahi ninba ilaahay nasiib buu ka siiyey tabaaraka wa tacala iyo qayb buu ka siiyey marka maraatib weeye isku isku muxuunaha isku qiyaas maaha allahuma ra'yiga murji'ada oo dee qolo lunsan ah firqa lunsan ah kaa isagaabaa laga yaabaa in muxuu ahaayey ay hal martaba ka dhigaan iimaankaba say hal martaba uga dhigeen macnaha waa ra'yi saxa ma aha kaa horeeta ayaa sawaab ah waana sida qur-aanka iyo sunnada laga faa'idaysanayo iyo madhabkii saxaabada iyo salafka wabilahi tawfiiq
jasaak allahu khayran su-aasha ugu dambaysa waqhtigu waa dheeraaday waxay leedahay maamadu maamo weyn baan ahay maamo weyn baan ahay cumrana waan rabaa muxrim markaa maaragtay meeshii geeyana ma haysto dadkaa iska baxaya ma raaci karaa lixdan sanona kor baan u dhaafaya
nabiga sal lla lay wasalam waxaa ka sugan xadiid uu leeyahay haweenaydu ma bannaana xalaalna umaaha inay safarto ilaa inuu maxram la socdo mooye ninbaa hadalkaa markuu nebiga ka maqlay sal lla lay waslam wuxuuhi rasuul ilaahayow aniga xaaskaygii way baxday xaj bay aadday anigana waxaa la igu qoray duulaan hebel inaan ka qayb galo oo ciidankaas raaco markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay wasalam kaca tag oo reerkaaga la soo xaji duulaankii baa laga reebay ninkaa ciidanka laga soo reebayo xaaskiisu waxay la socotay dumarkii saxaabada iyo raggoodii bay la socotay soo saas ma jamaaco ka khayr badan miyaa jirta jamaaco ka khayr badan ma jirto hadday dad uun aad raacda kugu filan tahay gabadhaa waxaa ku filahan lahaa saxaabadii bay la socotay oo ka fiican kuwaad hadda aduu la socoto nebigu kuma kaaftoomina wuxuu yidhi reerkaaga raac xaaskaaga raac oo soo xajisii la soo xaji sida sawaabkaa ee daliilka marka la fiiriyo xoogga badani wuxuu yahay walow masalada ay culimmadu aaraa kala gedisan ka qabaan haddana sida xoogga badani waxa weye haweentu haddayna maxram heli karayn xajku ku waajibi maayo sharti wujuubka ayuu sharti u yahay hadday aadan helin maxram sharti baa kaa maqan xajkii kugu waajibi maayo inaad dad raacdo ood la soo xajidana waxba lagaagama baahna haddaad xoolahaa sadaqaysanayso sadaqayso haddii kale waxaad heli kartaa inaad cid dirsato lagaa soo xajiyo maadaama aadan maxram heli karayn haddaad rajaynayso inaad maxram heli doontana iska sug intaad maxram ka helayso laakiin maxram lahaan ha soo xajina haddii aad ku madax adeegto ruuxuu soo xajiyo xajku waa asaxaya ficlan laakiin safarkana aad gashay baa lagugu haystaa safarkana lagugu haystaa laakiin xajku waa asaxaya hadduuna meel dhinac kaleeto wax kaga imaanin marka sidaas ayaa xoog badan daliil ahaan in ay haweentu aynan maxram la'aan xajna aadin safarna aadin axaadiista nebiga sal lay waslam daahirkeeda saasaa laga qaadan kala qaad male marka haweentaasi ama ha ahaato mid duq ah oo da ah ama gabadh ha noqoto culimaa kala qaaday oo waxay yidhaahdeen haweenka inta badan guurka dhaafay xilligii guurka ayaga ha la yska fasaxo dee waxa weeye cid danaynaysaabaan jirinba laakiin kuwa da'da yar ha loo diido maxram la'aan waa madhab culimmada qaarkood mareen laakiin kala qaadidda noocaasi daliil ma leh kala qaadiddaasi daliil ma laha leanna waxaa la yidhaahdaaba likulli saaqitatin laaqit bay dhahaan carabtu likulli saaqitatin laaqit yacni mid kastoo dhacday mid qaataa jira muhimmaduna keliya tama haweenayda cirdigeeda ha la ilaaliye ee waxaa kaloo meesha ku jirta haweentu waa daciif cid kaalmeeyay u baahan tahay khaasatan markay duqowdana waaba uga sii baahi badan tahay khaasatan maanta iyo xajkoon xaalkiisa ognahayna way uga sii baahi badan tahay dadkii xoogga lahaa baa dhimanaya dadkii xoogga lahaa baa meesha ku dhimanaya oo khatar ku jira marka waxaa u fiican hadday maxram heli kartana ha raacdo hadday sugi karto rajaynaysana ha sugto haddayna heli karayninna xajba ku waajibi maayo wabillahi towfiiq
jazaaka allahu khayran insha allahu tacaala intaas bay muxadaradii saaka nooga eg tahay billahi towfiiq